بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشرة دينتا الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa kitaabka cinwaankiisu yahay asiyaasa sharciya waxaana soo jeedinayaa sheekh cabdinaasir xaaji axmed
يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد وأنت أربعة رمضان أي صدح تهي آه، سنة كن أفر بغولي إسرائيل باتن هجرية bisha laatiinigiina ay tahay bishii sagaalaad maalintii saddexaad laba kun iyo sideeda waxaynu insha allahu ka bilaabi doonaa kitaabka la yidhaahdo asiyaasatu sharciya fii islaaxi araaci waaraciya markii hore waxaan jeclaystay inaan kitaab caqiidaa aan bilowno oo inta rabadaanta ayaamahan aynu gallo haddana un rag baa waxay jeclaysteen bal in baabka asiyaasa sharciya bal mar isaga la rogo udhiisa caqiidadii waxoogaa middaynu yar wadwadnay iyadoo qudhooda bal asiyaasa sharciya in wax laga ogaado ayaa muhima baahi badanna hadda in loo qabo waad moodaa waxaynu ka horraysiinaynaa bal marka hore intaynaan kitaabka gudagelin asiyaasatu sharciya maxaa la yidhahdaa maxay macneedu tahay maxaa looga jeedaa taasaynu waxoogaa ku hormaraynaa asiyaasa xagga lugada waxaa la yihahda alqiyaamu cala ashayi bimaa yuslixuhu shay in laysu taago oo wixii lagu hagaajin lahaa yani loo qumo ayaa luqada carabiga la yahda sida lisaanu carabka uu tilmaamayo oo waa maamulka shay in la hagaajiyo oo loo kaco hagaajintiisa saasa alamra siyaasatan idaa dabbarahu amarkii ayuu maamulay baa la odhanayaa luqa ahaan oo ficilu saa'isku qofka xoolaha had iyo goor hogaamiye ee dhaqe ee ka shaqeeya daaqgeeye ee ayaa waxaa la yidhaha saasa daabada daabadii ayuu ninkaasi hogaamiyey oo uu daaqgeeyey oo maamulay waxaa laga soo qaadanayaa oo macnahaasoo kale ka imanaya xadiidkii asmaa bint abi bakr radi allahu canha markay ka warramaysay ninkeedii zubayr bnu cawaam oo leedahay tazawajanii zubayru wamaa lahu fi اlardi maalun fakuntu aclifu farasahu waakfiihi mu'natahu waasuusuhu waaduqu nawaa linaadixihi xataa arsala ilaya abu bakr bacda dalika khaadiman fakafatnii siyaasaة اlfaras waxay tii wuxuu guursaday zubayr isagoo aan wax xoolaa lahayn markaa faraskiisii baan u calfin jiray oo daaqa siinayey oo aan kharashkiisa ka kaafinayey oo aan siyaasadaynay macnaha waasuusu waxaa looga jeeda waxay leedahay waa calafsiinta iyo ka shaqayntaas baa looga jeeda ilaa cid kale oo khaadima markii abubakar ii soo diray ay iga kaafiday siyaasat alfaras faraska maamulkiisii iyo hawlihii aan siinayay o shaqayntiisii iyo maaragtay waxaan aan ku waday marka xagga luqada waxaa la yihahdaa waa maamul wax maamulid baa la yihahdaa waxaa laga qaadanaya shawaahidda xadiidkii rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh uu yidhi kaanat banuu israa'iil tasuusuhum اlanbiyaau kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiyun badi nabiyun bacdahu wuxuu yidhi waxaa ambiyada waxaa hogaamin jirtay ambiyadii reer bani israa'iil waxaa hogaamin jirtay ambiyada tasuushum alambiyaa yacni ambiyada ayaa hogaamin jirtay mar kasta oo nebi halaagsamaan nebi kala imanayay oo meesha hogaanka u qabanayay reer bani israa'iil oo xadiidka imaamu nawowi markuu macnaynayay wuxuu leeyahay markuu yasuusu macnaynayey tasuushum alambiyaa ay yatawallawna umuurahum kamaa tafcalu lumaraa'u walwulaatu biraciya waxay umuurtooday maamulayeen sida dadka madaxda ahi dadka ay madaxda u yihiin ay u maamulaan oo kale ayay ambiyadu u maamulaysay marka luqada carabiga macnahaasay ku timaadaa suwisa fulaanu amra bani fulan marka la yidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan ay kullifa siyaasatuhum wa mullika amrahum ninka hebel ah reer bani fulan baa arrinkii arrinkoodii loo dhiibay oo macnaha yani inuu hogaamiyo oo taladooda maamulo ayaa madaxa looga dhexay bimacnaa suwisa fulan amra bani fulan marka la yidhaahdo marka luqada carabiga macnahaas ayaa mashhuura isilaax ahaanna ma kala foga oo macnaha un bay ku socotaa oo ibn اlqayim kitaabkiisa aلطurq اlxukmiya fi الsiyaasati الsharciya ama alfiraasaة اlmardiya fi akaami fi axkaami الsiyaasati الsharciya labadaa cibaaraba way maarata kitaabka waa la yidhahdaa ibnu caqiil isagoo ka soo guuraya alxambali aلsiyaasaةu maa kaana ficlا yakunu macahu الnaasu aqraba ilى الصalaaxi وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي سياسadu waxa weeyaan فicilka dadka markaa hogaanku ay samaynayaan oo u dhow ilى صلاح wanaagga u dhow فasaadkana ka fog yaabaanu nas ku imanin oo rasuul aanu dejin ama waxyaanu ku imanin waxalaaliya wixii maaragtay شharciga laga dheeganayo oo ummadda lagu hogaaminayo oo xagga wanaagga xiga oo fasaadkana ka fog ayaa siyaasa la yidhahdaa siyaasa sharciya sidoo kale waxaa macnaha ku dhow isna sheegay ibn nujaym alxanafi asiyaasatu sharciya ficlu shayin min alxaakimi limaslaxatin yaraaha wain lam yarid bidalika alficli daliil juz'iy waa ninka xaakimka ama ummadda madaxda waa ficilka uu samaynayo ee maslaxada ah yaabaanu ficilka daliil juz'iya ku soo aroorinayn ummadda ku hogaaminaya laakiin dee sharcigii laga ikhtibaasay oo laga qaadanayo ayaa siyaasa sharciya la yidhahdaa waxaan ku khulaasaynaynaa hadalka uu yidhi cabdulwahaab alkhallaaf kitaabkiisa asiyaasa sharciya la yidhahdo wuxuu leeyahay waxaa la yidhahdaa macnaha asiyaasa sharciya hiya tadbiiru shu'uuni alcaamati lidawlati alislaamiya bima yakfulu taxqiiqa almasaalixi wadafci almadaari mima laa yatacaddaa xuduuda alshariicati wa usuulaha alkuliya waxaa looga jeedaa bu uhi siyaasa sharciya tadbiiru shu'uuni alcaama shu'uunta ama umuuraha guud oo la maamulo ee dawladda islaamkii ay ummadda xukumaysaa ay maamusho wax markaa u damaano qaadayana ay ku maamusho taxqiiq almasaalix masaalix in la xaqiijiyo wixii dhib ay ummadda u keenaya o dhanna laga fogeeyo iyadoo aan markaa xuduuddii shareecadana tacaddi iyo xadgudub iyo tallow aan la samaynaynin usuusheedii caamkayna aan laga baxayn oo taa macnaheed waxa weeye in ummadda sharcigii ilaahay dejiyey qaabkii loogu maamuli lahaa ayaa waxaa la odhanayaa siyaasa sharciya oo imaaraadkii iyo wasaaraadkii iyo qadihii iyo waxaas oo dhan baa soo gelaya xagga haddaynu ka eegno matalan xujiyada ama asiyaasa sharciya meelaha laga qaadanayo oo kitaabka iyo sunnaha uu iska fara badan yahay kitaabka iyo sunnuhu ibnu taymiya oo kale sheekhu wuxuu ka soo qaadanaya qisadii khadir ee nabiy llaahi muuse khadir dhex martay wuxuu leeyahay arrimaha uu sameynaya khadir ee muusena aanu ka warhaynin waa siyaasa sharciya ayay noqonaysaa buu yidhi oo wuxuu yidhi qisatu khadir maca muusa lam takun mukhaalifatan lisharci اllahi wa amrihi bal maa facalahu اlkhadiru huwa ma'muur bihi fi الsharc waxyaabii khadr uu samaynayey ee nebiy llaahi muusena markaa uu diidayey arrin shareecada khilaafsan may ahayn bal waxay ahayd shay shareecada la ysku amray bishardi an yuclama min maslaxatihi maa calimahu alkhadiru fainahu lam yafcal muxaraman muطlaqan waxaa in la ogaada bay tahay arrintaasi inay maslaxo tahay sida khadarba uu ogaa arrintu inay maslaxo tahay oo xaaraan mutlaqa ma samaynin oo haddii uu doontii dalooliyey amase wiilkii yaraa uu dilay amase gidaarkii uu toosiyey wuxuu leeyahay arrimahaas oo dhami waa arrimo xataa sharciga marka la eego nadiir looga helayo oo siyaasa sharciya noqonaya oo see u noqonaysaa faina itlaafa bacd almaali lisalaaxi akarihi huwa amrun mashruucun daa'iman in xoolaha qaar la talfiyo la baabi'iyo si inta kale loo hagaajiyo waxay ka mid tahay siyaasa sharciya xoolihii oo haddii hadda doon weyn la fushan yahay doontiina laleeyahay way way la degaysaa culayska saaran awgeed in qayb la daadiyo oo badda lagu guro inta kalena la daayo waa min asiyaasa sharciya ayaa la yidhahdaa oo waxaa ka mid ah siyaasa sharciya maalkaagii haddii lagaa haysto lagaa qabsado ile hadda maalan doontii baa la dalooliyey soo maahay doonta daloolinteedu maslaxa ku jirtay oo si markaa dee doontu ay u badbaado doon kastoo dhaawaca lahoo nabaraysan oo beraysan oo aan fiicnayn waa la fakinaya marka cillada loo yeeray waa maslaxa sharciya waa siyaasa sharciya oo xoolahaagi haddii lagaa qabsado oo aadan helaynin inaad kharash ku bixisid inaad xoola ku bix xoolahaagii badnaaye lagaa haystay inaad soo furatid oo xoola ku bixisid oo ciddaa kaa dhacday aad wax iska siisid waa siyaasa sharciya waa shay bannaan wey shay bannaan oo sharcadu ku ogashay wey sababtu maxay tahay dee in badh la badbaadiyo inta badan la badbaadiyo ayaa shareecadii ah marka tan aad bixisay waa min asiyaasa sharciya oo ghulaamkaa uu dilay wuxuu yihi kadalika qatlu linsaani saa'il lixifdi diini gayrihi amrun mashruuc adowgii markaa horarka ahaa ee ummadda diinteeda fasaadina in la dilo wuxuu doonaba ahaada in laga takhalluso si dadka diinkooda loo badbaadiyo ama horarkaa ummadda badlaynaya isaga kudhiisa laga takhalluso ba waxay tahay umar sharci ah min siyaasa sharciya ka mid ah ayuu sheeku leeyahy marka wuxuu yidhi fahadi qadiyatu تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهر فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل أرمها نوعا وكلا وحول وأموره ظاهر كده فساد آدمود دول الدلولية قبل الدلية فساد بوقت ظاهر لكن وأمور والغاية مركا قف كان قرأي إنه تحريميه لكن وأمور بو المركا حكمته هذا اللي إيغوه شرعي قوة تبوليه شيخ وحي كده ليش أنا وكلا qisadii nabiyullaahi daawuud iyo sulaymaan marka xukunka loola yimi wadaawuuda wasulaymaana id yaxkumaani fi lxarb id nafashat fiihi ganamu lqawmi wa kunnaa lixukmihim shaahidiin fafahamnaaha sulaymaana wa kullan aataynaa xukman wa cilma oo arigii daaqay ninka beertiisa oo dabeetana ay u xukun yimaadeen nabiyullaahi daawuud iyo sulaymaan oo isdhalay labada wax bay xukumeen labada xukunna sax buu ahaa laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay inuu labadii xukun oo sax haddana mid uu fiicnaa oo si fiican u waafaqay shay saxay marka waxay leeyihin xukunkaasi waa ku dhisan almabni cala siyaasa sharciya kii ku dhisnaa buu ahaa oo faa'iido ziyaadada ay ku jirtay fafahamnaa sulaymaana waa kaa la yidhi subxaanahu watacaala waxay kale oo axaadiida rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa kii rasuulka caaisha ku lahaa lawlaa xadaatatu ahdi qawmika bilkufri lanaqadtu lkacbata haddii qowmkaagu caaishaay aanu ku cusbayn islaamka oo macnaha gaalnimo hadda aanu ka soo gelin oo diinta hadda aanu soo gelin kacbadan ba intaan dumiyo ayaan sidii qawaaciddii ibraahim baan ka dhigi lahaado laba albaab baan u samayn laha albaab laga soo gala iyo mid laga boqo laakiin waxaan u daynayaa iyadoo dhibaato ka badan ka iman karto oo ay odhanayaan ma hadduu kacbadii ilaahay dumiyey marka waxa weeyaan in qawaacidda ibraahim loo celiyo kacbada oo laba albaab loo yeelo waa amr matluub ah oo sharci ah oo sax ah waana sidii asalku u ahaa haddiise lagu tallaabsada nebigu wuxuu arrintaa uga joogsaday min asiyaasa sharciya ay uga joogsaday waayo siyaasa sharciya waxay keenaysaa mafsado ka badan baa meesha ka imanaysa oo haddii kacbadii la dumiyo dadkii hadda soo galay diinka waxay odhanayaan kacbadii ilaahay baa la dumiyo si kale loo khalaas meesha fasaad baa ka socda waxay noqonaysaa markaa min asiyaasa sharciya ficilkaa ku tallaabsay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh maalintii khaalid ibnu waliid radia allahu canhu uu ghaswatu mu'ta ciidankii uu la wareegay qiyaadada dagaalka oo raggii quwaadda ay rasuulku magacaabayna meesha ay ku shahaado qaateen rasuulkuna uu imaaradiisa sheegay oo yidhi waxaa la wareegay xilkii sayfun min suyuufi illaah oo rasuulku uu sheegay waxyaabaha mustanadka ama xujada u ah khaalid inuu xukunka qabto iyo dadkii saxaabadana arrinta ay ku oggolaadeena goobta joogay waxay noqonaysaa waa min asiyaasa sharciya waayo maslaxadaa waxay keenaysaa ama siyaasadda sharcigaaba waxay keenaysaa ciidankani qiyaado inuu helo wax hadda mansuus oo cid hadda haw shalena raggiina dhammaan la magacaabay ee rasuulka xaggiisa amarkii rasuulka ku socday in la helo qiyaado oo hawshan cid hogaamiso oo dagaalku u sii socdo la helo oo adowga la iska dhiciyaana waxa weeyaan waajib sharciya taasaa waxay keentay marka inuu falkaa ku tallaabsado min asiyaasa sharciya ka mid tahay rasuulkuna uu ka hadlay imaaradiisa oo uu sheegay in arrintiisa u dhacday waxaa kaloo daliil ah waxyaabaha laga qaadanayo cumar khaaab radia allahu canhu markuu rasuulka weydiiyey oo yihi nimankan munaafiqiinta rasuulka ilaahayow ninkii la odhan jiray cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul oo nin aada u xun ahaa oo munaafiqiinta madaxdoodii ahaa ayaa wuxuu yihi ninkan iidaa qoorta ka gooye markaasaa rasuulku wuxu uhi dachu laa yataxaddathu annaasu anna muxammadan yaqtulu asxaaba falaa ka qaad buu yidhi yaanay dadku ku sheekaysanin in muxamed dadkiisuu laayaa arrintaa rasuulku uu munaafiqiinta dili waayey oo kula macaamilayay farakaqaad iyagoo markaa dee gaalaba ka fog waa min asiyaasa sharciya ayay ka mid tahay saxaabadii iyo khulafaa raashidiin rasuulka markii la oofsaday iyana hawlahaasoo kale way ku tallaabsadeen oo siyaasadda sharciga ay ku dhaqmayeen waxaa ka mid ah abubakar markuu arkay dagaaladii iyo jihaadkii lagu jiray in raggii quraa'da ah xufaadu qur-aanka ay le-aanayaan wuxuu sameeyey markaa inuu qur'aankii musxaf keliya ku jamciyo ile markii hore qur-aanku meeluu ku kala yilyiilay oo rag ninba waxbuu haayey hal meel buu isugu keenay kitaab musxaf keliya ayuu ku jamciyey waxaa ka mid a min asiyaasa sharciya oo saxaabadu ay ku dhaqmeen cumar bn khaaab radia allahu canhu ninkii khamriga cabaya shaaribulkhamriga ahaa siddeetan jeeda buu ku dhuftay iyadoo aynu ognahay zamankii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo zamankii abubakar iyo zamankii cumar awalkiisii hore afartan jeedal baa lagu dhufanayay ninka khamriga cabba saa darteed baa imaamu shaafici raximah llahu tacaala isagu uu leeyahay markaa dee waa sidii unba asala in afartankaa lagu dhufto waxaa ziyaadada ee cumaru la yimina waa tacziir oo min asiyaasa sharciya ayay noqonaysa walidalika imaamu nawowi markuu xadiidka ku saabsan baabka saxi muslim uu sharxinaya wuxuu leeyahay wa ama ziyaadatu cumar fa hiya tacziiraatu wاtacziiru ilىa ra'yi اlimaami in shaءa facalahu wain shaءa tarakahu bixasabi اlmaslaxa fii ficlihi wa tarkihi fara'aahu cumaru fafacalahu wixii markaa siyaasa sharciya oo ra imaamku markaa u arkayo oo wax markaa dee ku saabsan hadduu doona wuu fulinaya hadduu doona waa daynaya waxaa ka mid ah masalan min asiyaasa sharciya meelay ka qaadanayaan ficilkii uu sameeyey cali bn abi aalib radia allahu canhu markuu nimankii zanaadiqada aha dabka uu ku shiday dab buu ku shiday nimankii zanaadiqada ahaa ee yidhi cali baa wuxuu yihi adigaaba waxaa tayba ilaah baa tayba yidhahda ilahay heerkaasu gaarsiiyey ku hadleen fogaanshaha ay u fogaayeen marka iبناqayim wuxuu ley wmin dalika waxaa ka mid a siyaasa sharciya taxriiqu عaliyin الzanaadiqaةi والraafida wahuwa yaclamu sunaةa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam fii qatli الكafir walakin lama ra'a اlamra amra caظiima jacala cuquubatahu min acظam الcuquubaat marka arrintaasuu ogaa buu leeyahay laakiin waxay ahayd min asiyaasa sharciya ayay ka mid ahayd iyo tacziir uu la yimi bay ahayd buu leeyahay inkastaad mooda madaa naska in lagu kaaftoomo inay asal tahay oo taasi ay ula tahay laakiin wuxuu ku fasiraya ibnuqayim raximah llahu tacaala inay arrintaas min asiyaasa sharciya waxyaabaha marka siyaasa sharciya dee waa un nidaamka noocaasa qofku inuu sharciga ilaahay qaad ninkii madaxda ahaa ama maamulkii in wax sharciga waafaqsan oo asalkii shareecadaha inuu ku hogaamiyo ayaa markaa shareecadii had iyo gooraana ummadda inay hogaan lahaato waa daruuri weliba hogaan islaamiya inay lahaato oo maaha shay markaa naafila ah oo waajiba ummaddu inay hogaan qiyaada islaamiya oo ummadda shareecada ku maamusho in la helaa waa daruuri ama hadduu doono caadil ha ahaado ama jawrba hala imanayo inkastoo inuu caadilhi asal ay tahay laakiin haddii la waayo mid jawri hadduu yimaado xitaa oo sharcigii ku hogaaminaya ummadda waxa weeye waa isagun baa lagu soconaya waayo dadku fawdo iyo waxyaabaha noocaasa wax maaragtay ay ku socon karaan maaha wuxuu laa yuslixu الnaasu fawda laa saraata lahum وlaa saraata إdaa juhaalhum saadu xikmana waxay leedahay sulطaan hashuumu khayru min fitnaةi taduum waa xikma sulطaan daalim ah oo ummadda suu doona ka yeelo oo mutadiya muctadiya ayaa ka khayr badan fitna daa'im ah oo ummad un dhexdeeda qabtaa isku hayso waxayna iman doonta isagoo ka hadli doona kitaabka gudihiisa sheeku uu le yajibu an yucrafa أن ولاaية أمر الناaس من أعdم واaجiبaaت الdين waxaa waaجiba in la ogaado ummadda amarkeeda in wilaayadeed la hogaamiyo oo ummadda شharciga lagu hogaamiyo inay tahay min أعظaمi waaجiبaaت الdيin diinta waaجibaadkeeda waxyaaba ugu waaweyn ay tahay buu inoo sheegi doonaa bal laa qiyaama liddiini waddunyaa ilaa biha diin iyo adduuntoona istaagi maayo in qiyaado la helo mooyaane fa ina bani aadam laa tatimu maslaxatuhum ilaa biاlijtimaaci lixaajati bacdihim ilaa bacd walaa budda lahum cinda alijtimaaci min ra'sin way noo kusocota hadalkaas oo bani aadamku maslaxadooda taam noqon mayso ilaa la helo ijtimaac la helo kulan oo ijtimaacaasina wax kale ku xasili maayo ilaa ra'si madax la helo mooyaane mar kasta ummaddu marka qiyaado iyo hoggaan waa inay leedahay oo fawdo markaa shareecadu ma ogola kitaabka marka macnaha caynkaas ayuu ka hadlayaa waxaana kitaabka alifay oo sheekhu axmed cabdilxaliim bn cabdisalaam oo ad garanaysaan xaraani addimashqi oo sheekhu islaam ibnu taymiya waa ka wada dheregsan tihiin wuxuu dhashay baa la yihahdaa lix boqol iyo koob iyo lixdanki hijiriyadu markay ahayd meel la xaraan buu ku dhashay barbaaristiisi iyo koritaankiisi wuxuu ahaa markii nimankii tataarka ahaa bilaadu sham ay qabsadeen oo aabihii markaa dimashq buu usoo kaxeeyey lix boqol iyo todoba iyo lixdanki hijiriyada halkaasuuna ku barbaaray dimashq waana usra maaragtay usra diiniya oo aabihina nin imaamu caalim oo taqiya buu ahaa awowgiina sidoo kale nin sheekhu callaamo ayuu ahaa marka waxa weeyaan usra marka islaamiya oo mutadayina oo fiican buu ku dhex barbaaray imaamu dahabi markuu nashadiisa ka warramaya wuxuu leeya nasha'a fii tasawunin taamin wa cafaafin wa ta'alluhin wa tacabudin waiktisaadin fi lmalbasi waalma'kal wuxuu ku barbaaray buu ilaalin dhamaystiran iyo dhowrsooni iyo cibaadaysi iyo maxaanku dhexdhexaysi xagga malbas iyo makel waxa uu xidhanayo aan maaragtay nin aad rafaahiye u jeclayn iska mutawaadica uu xidhanayo cunadiisu ay dhexdhexaas ka tahay kaana yaxduru almadaarisa waalmaxaafila fii sigarihi meelaha cilmiga lagu hayo maxaafisha iyo meelaha la isugu yimaado kulamada wuu iman jiray wayunaadiru wayufhimu lkibaar isagoo yar buu markaa meelaha munaadaro ka geli jiray cilmiga iyo doodaha lagu gelayo wuxuuna la iman jiray buuhi ya'tii bima yataxayaru minhu acyaanu اlbaladi fi اlcilm waxyaaba ay la wareeraan dadka markaa cilmiga farkufiiqa ah dadka ahlucilmiga meelaha jooga waxyaaba ay la wareeraan masaa'ila buu markaa ku hadli jiray oo dadka markaa aanay ka jawaabi karayn faaftaa walahu tisca caشhara sana sagaal iyo toban jir isaga ahbuu fatwooday buu ku leeyahay bal aqala waa ka yaraa buuhi markuu fatwada bilaabay oo cilmiga u ka fatwoonayay washaraca fi ljamci wataaliifi fi dalika alwaqt yani markaasu wuxuu gudagalay waxaa la yihahda inuu ururiyo cilmiga iyo taaliifka iyo tasniifka aad buuna markaa u dhexgalay cilmiga dahabi isagoo hadalkiisa aad uga hadlaya kaana muxaafidan cala asalaati waasawm mucadiman lisharaaci daahiran wa baatinan wuxuu ahaa nin aad u cibaado badan oo salaada iyo soonka yani sharciga aad u ihtimaama oo daahir iyo baatin ba u ilaashada ayuu ahaa xaafid almizi dahabi iyo xaafid almizi ragga talaamiidta ardadiisi bay ahaayeen wuxuu leeyahy xaafid almizi maa ra'aytu milahu walaa ra'aa huwa mila nafsihi isagoo kale ma aan arag buuli isaguna naftiisao kale muu arag walaa ra'aytu aclama bikitaabi اllahi wa sunati rasuulihi salى اllahu alayh wasalam walaa atbaca lahumaa minhu maa arag buuli cid ka badisa kitaabka ilaahay iyo sunaha rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi cid uga raacis ogna maan arag buuli ibnu daqiiq alciid oo raggii la kulmay ah wuxuu leeyahy markaan la kulmay ibnu taymiya ra'aytu rajulan alculuumu kulluhaa bayna caynay ya'kudu minha maa yuriid wayadacu minha maa yuriid wuxuu hi waxaan u imi nin cilmiga oo dhammi indhihiisa hor yaaliin oo wuxuu doona cilmiga ka qaadanaya wuxuu doona ka tegaya waxay yidhahdeen markay ka hadlayeen in takalama fi tafsiir fa huwa xaamilu raayatihi hadduu tafsiir ka hadlo waa calansidaha tafsiirka aw aftaa fi lfiqhi fa huwa mudraku raayatihi waa hadduu ka hadlo fatwoodo fiqigana yoolka iyo meesha ugu dambaysa fiqiga ninkii gaadhay weeye aw daakara fi lxadiidi fahuwa saaxibu calamihi aw saaxibu cilmihi waduu riwaayatihi hadduu cilmi ka warramo xadiid oo ka sheekeeyana waxa weeye waa saaxiibkiisii riwaayadiisa ninkii lahaa wey aad bay uga hadleen tarjamadaysa kitaabka bidaaya wanihaaye iyo maxaan ku dhahay kitaabkii lo odhan jiray siyar calaama nubalaa'i kutub badan baa dib ugu noqonaysaa ka helaysa kutub fara badan buu alifay sheikhu kitaabkan la ururiyey fataawada cabdiraxmaan bni qaasim oo taqriiban shan iyo soddon mujalladoodna uu yahay fataawada laba mujalladoodna ay yihiin maxaa la yihahdaa faarista shan iyo soddon buu ka kooban yahay way fara badan yihiin kutubtiisa kanaa ka mid aynu haynaa siyaasa sharciya fi islaax iraaci waraciya aljawaab saxiix liman bedela diin almasiix daru tacaarud alcaqli walnaql iyo maxaan ku caqida waa si fara badan yihin kutubtiisa aad u badan yihin قال الشيخ الإمام العامل ناصر السنة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية وليه شيخاس إمامك عاملك عالمك ناصر السنة تقي الدين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبينات الحمد مهد لله إلهي بأسكره الذي أهلي أرسل دلي رسوله ورسول شيسا بالبينات حجوين على الله دلي وأنزل سود الشيء معهم لتذكر الكتاب الكتب وكتب سود الشيء والميزان ميزان في سود الشيء وميزانك عدل يا ميزان لهذا أما واحد استوحى له ميزان هذا إلهي سبحانه وتعالى يسقى يا سود الشيء ليقوم الناس ضدك سعي قمان ترتيب من سود الشيء بالقسط عدالة أي قمان وده عدالة وكتاب كاسي كتشفتها شرع إلهي سود الشيء عدل قال لقيه لي ميلك العدل قد دوني كريم هاي عدل إلهي بسود الشيء سبحانه وتعالى وأنزل حديدا وأنزل سود الشيء الحديد حديدك برتي أي سود الشيء بمعنى أي خلق أو كفصرين في حال كسبا يقوليس بأس شديد يعني بأس يورنب يضيال حديد كاس وأبرك وحي لقد قالمي يدرك أي كور قرين كسبا ومنافع للناس منافعنا يكسبا تاي للناس درك منافعها وبرت شيئا حديدك برتاي waa shay maxaan ku dhahdaa dee xadi dhibi ay ku sugan tahay oo dhibkaasi waa dhibta loo baahanya waa lagu dagaalamayay oo wixii lagu dagaalamayey oo ama dee warmihii dhe ama seefihii dhe ama dee hadda waxaanaynu haysanno oo technicadan la haysto dabaabaadka iyo taangiyada iyo gawaarida gaashaaman iyo madaafiicda iyo waxaasoo dhan xadiid bay ka samaysan yihin iyo waxyaabihii maaragtay duruucda ay gashala gashanayay ee diric duruucda birta ah oo marka la gasho hadda iyada qudheedu laga gaashaamanaya wuxuu qofka jidkiisa soo gaadhaya qaar ba xabadaha laga gashada xabad oo aanan karaynin waxaasoo dhan waxa ilaahay subxaana watacaala uu dadka siiyey weeye iyo maxaan ku dhahdaa manaaficda oo ah si kaana manaafic badan bay biru leeyihiinoo iyo waxyaabahan taragtaradan lagu qodanayo maxaan ku dhahdaa dhulka lagu beeranayo cagafcagafyadaas biraha ka samaysan baa soo gelaya oo sakiintii baa biro midida wax lagu waxaysanayay oo faaskiiyo gudintiiyo waxaasoo dhan waxaa weeye waxda intifaaca oo dadku marka ay isticmaalayaan waliyaclama allahu man yansurahu man yansuruhu warusulahu bilgayb waliyaclama allah yani wuxuu soo dejiyey alla xadiid buu soo dejiyey liyuqaatila almu'minuuna acdaa'ahum baad iskaga qadaraysaaba mu'miniinta inay cadowgooda kula dagaalamaan iyo waliyaclama allahu alla inuu ogaado buu usoo dejiyey markaa xadiidka من أحد أبادا ينصره ألوهيني ورسوله بالغيب وهيني إن الله الله سبحانه وتعالى قوي ألا حق بدن وي عزيز ألا أدق وقالب وي وهلك كانوا علي هذا اقتباس بالي هذا والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام وكي صاحب جوهر مكرون قرآن أو مركا آيات قرآن أو صوت اقتباس وهذا كان هذا بلوجه هذا كان مقدمة والرعاة aayad buu markaa meesha soo geliyado dee aayad baad moodaa macnaheed marka meesha aayad ay ku socota oo hadalka haddii hadal soo dhexgeliyo adoo hadal wata aad ku dhex darsato marka aayaad qur'aan iyo axaadiid ikhtibaas bay yahaan qolada baraaqiyiinta وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق وختمهم يعني رسوشي هو ختمي الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد أيكو ختمي الذي rasuulkii arsalahu la soo diray bilhudaa iyo wa diin ilxaq hanuun iyo diin xaqa ula soo diray liyudhirahu cala diin liyudhirahu si uga muujiya rasuulka ama diinkaba damiirka waa la iska celin karaa mid walbae cala diini diin in laga saromariyo kullihi yani diintan liyudhirahu ay liyucliyahu inuu diintan saromariyo cala diini kullihi diimo dhammaanteedba uu ka saromariyo weli ikhtilaaska baynu ku socno oo dee hudaa sida uu tilmaamay ibnu kaiir marka uu aayadda macanay waladi arsala rasuulahu bilhuda ayadda uu meesha ka soo istiqtibaasayo waladi arsala rasuulahu bilhuda wa diin alxaq lidurahu cala diini kulli وكفى بالله شهيدا هذا مركم معنين وحو ليهي والهدى بالعلم النافع وي علم النافع ودين الحق اللي الدين والجزاء ودين الحق هو العمل الصالح عملك صالح وقال فإن الشريعة تشتمل على شيئين علم وعمل شريعة بدي ما شريعة كومن علم يا عمل فالدين ترى من كومن علم يا عمل وحين أدبرت شريعتها كنا عمل بشيء فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول مركا علم الشرعي هو علم صحيحة عمل شرعي دوا فلسان سنها رسولك اللغة ضيدي يسونا وامن مقبول ولا أقبله مركا وحوية رسولك وحال الله صلى الله علم نافعة يا عمل صالح يا إلهي لصوت نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأيده بالسلطان النصير وأيده رسولك وحكوحوشي وكوأيدي ومركا ليظهره إن رسولك يسيع يسيع كحق بلانته سياق أتدعك وأيده وحكوه جي رسولك بالسلطان النصير سلطان كي نصير كيهيدين يبوكو أيدي سلطان كي الجامع جمعين يكل من يي معنى العلم والقلم علم يقلن كي يكل من يي للهداية هنون درادة بو كل من يي والحجة عضين يبرهان درادة بو كل من يي ومعنى القدرة والصيف awoodda iyo sayfta macnaheeda ayuu maxaanku dhahdaa yuu suldaankaasi jamcinayaa linusrati laasi linusra hiil daraaddeed boona arrintaa u jamcinayaa seefta iyo maxaanku dhaha qudrada iyo watacziizi yaani xoojin oo min alcizati hiyo taqwiya ayaa looga jeedaa marka halkan wuxuu leeyahay suldaan baa lagu ayiday nasiir ah waa laba shay marka laba suldaan baa meesha ka muuqanaya suldaan wuxuu jamcinaya waa cilmiga iyo maaragtay qalamka oo dee waxa weeye cilmigii waa kaa la akrinayo o la qorayo marka cilmigaasina waa ka lagu hanuunayo oo cilmigu iyo qalimka iyo diintan iyo hidaayadina waxaygani waa cilmi dadkii lagu hanuunayo o raba inay waddada xaqaa soo raacaan wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim suldaanka kale waxa weeye iyo xujada kale waa mid jamcinaysa alqudratu waasayf awood iyo sayf oo taa macnaheedu yahay in maxaanku dhahay ummaddii islaamka ahayd ay leedahay hub iyo ciidan ciidan iyo hub taas ba alla subxaana watacala rasuulkiis ku hayey oo labadaa awoodood baa wada socota oo tanna waa xagga nusrada oo cadowgaa la iska dhicinaya oo ummadaan ciidan iyo awood lahayni waa ummad jabta waa la qabsanaya waa la baabiinaya marka waxa weeye ilaahay subxaana watacala wuxuu ku ayiday rasuulka labadaas suldaan oo midna waa hidaayadii iyo cilmigii iyo diinta nashrinteedii midna waxa weeye xooggii iyo ta'yiidkii iyo awooddii iyo hubkii weeye oo labadaas waxa weeyaan waa laba alla subxaana watacaala ku ayidayo dee markii horena dacwaddii iyo khayrkii baa hor baxay oo dacwaddii markii la qaato rag la helay oo diintii la qaatay oo ummaddii diintii ay fahamtay oo xaqii la qaatay waata dee siradaa la socotaan oo hijradii markaa madiine la yimi markaasaa waxaa yimi awooddii iyo ciidankii markaasa la helay markaasaa cid walba la iska leh la iska dhiciyo marka labadaasi waa labada markaa ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa uu ku ayiday ummaddana mar kastaba aan looga maarmay waashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah alla mooyaane waxdahu xaalu keligii yahay laa shariika lahu shariik ma laha oo cid maaragtay alla subxaana wa tacaala la wadaagsadoo shurko laleh alla ma jirto shahaadatan baan qiraya shahaadadaasoo khaalisatan yani khaalis ah oo maaragtay ilaahay dartii ku socoto oo yani loo khaalis loo saaf yeelay khalaasa dahabi khaalisatan khalaasa dahabi libriisi ka khalaasa dahabi libriis sida dahabkii saafka oo kale loo khaalis yeelay alibriis ay alkhaalis baa loo jeedaa dahabkii la khaalis yeelay oo kale ee wixii qashinkahaa ee ku jira oo kale looga saaf yeelay shahaado caynkaasa qiritaan iyo tawxiid caynkaasa baan alla subxaana watacala qiraya waxaa rabaa markaa tawxiidkii inuu ka maran yahay wixii qashin ah oo istus iyo riyaa iyo ismaqashiis iyo dana kale diintaa dad ku wasta dana kale waxaa weeye dee tawxiidka usaafima alla darti waa ujeedaa waayo marka wuxuu sheekhu leeyahy waashadu waxaan qiraya ana muxamadan nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh cabduhu inuu addoonkiisii yahay wa rasuulu rasuulkiisi inuu yahay baan qiraya sala allahu alayh wasalam sala allahu yani ammaanta ilaahay caleyh korkiisa ha aato sala allahu allah ku saliyo alayhi calaa rasuuli sal la alay slam وعلى آل آل كيف كسر اليهاما وصحب صحب سهاما oo marka ammaanbay imaamada sahbu alcaaliya salawaatu ullaahi calaa rasuulih hanaa'uhu calayhi fi lmala'i laclaa abulcaaliya suuli oo haddii lagu fasiro de leeyahay salawaatu sala allahu yani raxmat ullaahi calayhi wacalaa aalihina waa laga soo guuriyey a'immada qaar ka mida laakiin qowlkaasi wuxuu tilmaamayaa ibnuqayim kitaabkiisa jalaaul afhaam inuu yahay qowl daciifa in lagu fasiro salliga raxmad in lagu fasiro waxa wey waa qowl daciifa wujuuh fara badana wuu keenayaa jalaaul afhaamkaad waa noqon doonta wasallim tasliima wasallim ha nabadgeliye watasliim ha nabadgeliyeyn taasoo kafiira fara badan shahaadatan baan qirayaa shahaadadaasoo yakuunu saaxibuhaa saaxiibkeedu uu ahaanayo fii xarzin xariisin ay fii mawd fi lmawdic alxasiin meel wanaagsan oo ilaashan buu ahaanayo yani saaxiibkeedu meel ilaashan oo waxaa la ihahdaa yani maaragtay marka ay wax meel adag ku jira ay tilmaamayaan haadaa xirzun xariis yani waa shay xirz meel adag ku jiro aad u ilaashan ama haadaa xisnun xasiin on shayga markaa raba in la tilmaamo in shaygaasi meel adag uu ku jiro unbaa macnuhu noqonaya amaa bacdu intaa kadib fa hadihi risaalatun mukhtasaratun fiiha jawaamicu min asiyaasati alilaahiyati waliyaadati nabawiyati laa yastagni canha araaci waraciya fahadii tani risaalatun risaalo weeye risaaladaasoo mukhtasaratun risaalo lasoo gaabiyey oo yani kooban fiiha risaalada waxaa ku sugan jawaamicu min asiyaasati ilaahiya jawaamic waxoogaa yani kulan ama urur yani min asiyaasati alilaahiya alla subxaanahu watacaala siyaasadda xaggiisa ka timi iyo waliyaalati nabawiya wasiyaasati nabawiya yani tii xagga rasuulka ka timi yani miday ku urursan tahay risaalay ku urursan tahay wey risaaladani halkaa nusakda qaarkood way kala duwan yihiin oo halkan waliyaalati min aala yaul baad moodaa macno noocaas inuu eg yahay qaarkood waxay qorayaan min wlinaabati nabawiya yani inaaba macnaa noqosho weeyaan oo de marka waxaad moodaa hadalku meesha munaasibadeedu markaa daahir maaha oo sheeku markuu qabqabanayay ibnu cusaymiin raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahy walaw qaala liricaayati nabawiya yaaba kasii ficnaan lahayd oo jawaamidaasi waxay tahay siyaasa ilaahiya iyo waricaayati nabawiya yani ilaalinta rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu alayh ereya noocaas ayaa meesha ku jeenlaydaa lakin wuxuu lafdiga sidiisa in laisaga daayo oo weli maaragtay yay ku fiican tahay wesa unaanu ku helay waayahay laa yastagni canha taasoo siyaasada ilahay uu ka soo warramo laa yastagni canha aanu ka maarmaynin aanu ka deeqtoomayn alraaci iyo waraciya kii raaciga ahay wax ilaalinaya madaxda ahaa iyo kii la ilaalinaya madaxda loo ahaa yani nin madax iyo mid madax loo yahayba hadalla aanay ka maarmaynin baa meesha ku jira wey taasoo iqtidaaha uu dalbay man axad uu dalbay awjaba allahu alla u waajibiyey nusxahu naseexayntiisa oo min wulaati umuuri dadka markaa talaad haya ka mid ah ayaa dalbay oo markaa qaarkood waxay leeyihiin waktigii xilliguu qoray nin boqor oo suldaan la odhan jiray maxamed ibnu qaaluun almelik annaasir maxamed ibn lmelik almansuur qalaawuun la odhan jiray ayaa markaa dalabka xaggiisa ka yimi may yidhaahdeen adugu hadallo noocaas rag aimada tilmaamay ayaa jira adigu toddoba boqol iyo sagaalka hijiriyadu ilaa toddoba boqol labayo toban meelahaas waktiyaashaas kitaabka qoray bay leeyihiin oo ninkaasina islaaxaad badan buu keenay waktigaana aad baa markaa dhib badi uga jirtay maamuladii markaa dawladihii waktigaa jiray maxaan kuray aad baa dacfi badani uga jiray markaasuu tawjiihinta kitaabkana buu siiyey wax badan oo islaaxaad u hagaajinayna way dhacday markaa dad ay maaragtay waxaa dalbay buu leeyahay man axad awjaba allahu alla waajibay nusxahu naseexayntiisa oo min wulaati umuuri ka mid a dadka talada haya kamaa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam sida rasuulku u yidhi fii maa iladii kii uu yidhi habata canhu ka sugnaaday min gayri wajhin wej waxaan ahayn oo fii saxii muslim iyo gayrihiba ina allaha yardaa lakum alaaatan alaaan baa riwaayadka qarsoday ina allaha alla subxaanahu watacaala yardaa lakum waxaa laydinka raaliyahay halaatan saddex buu idinka raaliyahay alle an tacbuduu alaynaa caabudaan oo walaa tushrikuu bihi shayan waxba idinaa alla la wadaajin taa raalli buu idinka yahy saddex shay taas waa mid waan tactasimuuna qabsataan bixabl illahi ilahay xadhigiisaa qabsataan jamiican xaalatiin idilkiinba oo walaa tafaraqu aydinaan kala tegin oo xadliga ilaahay qabsashadiisu waxaa loo jeedaa waa kitaabka oo la raaco oo lagu dhaqmo oo adaabsa laga adaabsado xabligana waxaa lagu idlaaqaa cahdiga ballanka waa lagu idlaaqaa ammaanka waa lagu idlaaqaa xadhiga caadiga waa la yidhahdaa shayga wax lagu gaaro dhan waa xabli waayahay oo walaa tafaruq aydin aan kala tegin oo de waxaa lay sabray bilusuum aljamaaca in jamaaca la laazimo midnimada ummadda islaamka ah oo aan khilaaf la keenin cala manhaj ahlusunna waljamaca lagu sugnaado saa la iska rabo wey waayahay waa ta loo jeedaa waa tana wa an tana- tunaasixu inaad u naseexaysaan baa laydinka raali noqday man wallaahu allaahu amrakum ka ilaahay subxaanahu watacaala arrinkiina uu madax idinka dhigay madax idin xilka idiin saaray inaad u naseexaysaan baa laydinka raaliya oo dadka madaxda ah in loo naseexeeyo mar kastaba oo lala taliyo oo lala hadlo oo waddada sax loo sheego waa waxyaaba markaa do- muhiimka saas darteed baan kitaabka waxaan u alifay buu leeyahy risaalaatan naseexadaan oo gudbisanaya oo ciddii markaa dee ula amriga ahayd naseexaan gudbinay mawduucu risaala haddii hore canaawiintaa yarar isaguma laha sheekhu laakiin raggii un maaragtay qoray unba maaragtay soo ururiyey ee waxoogaa matxaqiiqaad kale ayaa ku dardarsaday mawduucay ka hadlayso wahadii risa wahadii tani risaalatu risaalo weeye risaaladaasoo mabniyatun yani ku binaysan calaa aayati lumaraai fi kitaab illah aayatu umaraa umarada aayaddeedii kitaabka ilaahay ku sugnayd ayay ku dhisan tahay risaaladuba qaarkood mus qaarkood waxay leeyihiin wahadii risaalatun mabniyatun calaa aayatayni calaa aayatayni ma aysan caynkaa calaa aayatayn saasaana asax ah sababtoo ah hadhow markuu sheegayo qaala culamaau naزlat اlaayat اlأuulى kada wa kada wanaزlat itaaniya buu ka odhanaya haddii hal aayad lagu sheegayna de waxa weeye meesha markaa toosi mayso markaa laba aayadood ba meesha de waa laba aayadood marka cibaarada labada aayadooda si hadalkiisa dambe uu tafsiiriyey ka muuqata baa markaa macnaha saxa inuu yahay waxa weye in la yidhaahdo marka waxay ku dhisan tahay calaa aayatayn laba aayadood oo fii kitaab illahi ku sugan wahiya qawluhu tacaala qawlka ilaahay weeye ina allaha yaamurukum ina allaha alla subxaanahu watacaala yaamurukum wuxuu idin farayaa an tu'addu lamaanaati amaanaadka yaa inaad guddaan ilaa ahliha ehelkeeda inaad guddaan waidaa waktiga xakamtum aa xukuntaan bayna annaasi dadka dhexdiisa markaad xukumaysaanna an taxkumuu inaad xukuntaan baa laydin amrayaa bilcadli cadaalad inaad xukuntaan baa laydin farayaa ina allaha alla subxaanahu watacaala nicm maa yacidukum nicma maa shay baa nicmo lahaaday yacidukum bi alla idinku waaninayo ina allaha la kaana wuxuu aaday samiican alla maqal badan basiir alla arag badan bu ah yaa ayuha aladiina dadka aamanuu muminiintahay waatiicu llaha alla ateeca waatiicu rasuula rasuulka ateeca wauli amri minkum dadka talada ee idin ka midana ateeca fain tanaasactum haddaa ku murantaan oo isku khilaaftaan fii shayin shay oo diinta ilaahay ka mid haddaa isku khilaaftaan farudduuhu u celiya shaygaa ila allahi u celiya waila rasuul waa kitaabka iyo sunnaha u celiya in kuntum haddaatiin tu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo walyawmi alaakhir alle iyo maalin aakhir haddaad rumaystaan tihiin saa yeela daalika celintaasoo aad ilaahay iyo rasuulkiisa u celisaan ayaa khayrun khayr badan wa axsanun wanaag badan ta'wiilan ay marjican wa ma'aalan yani aayatiinka dambe iyo meesha loo noqonayo inaad saa yeeshaanba idin fiican marka waa aayaddan oo horta waxa weeyaan amaanaadka inaad gudataan an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha marka amaanaadku way fara badan yihiin addoonka ilaahay waxaan uu faray ee takaaliifa waa ammaano cibaadaadka soonku waa ammaano salaaddu waa ammaano waysadu waa ammaano xajku waa ammaan wax allaale wixii lagu faray baa ammaano ah oo lagaa raba inaad ilaaliso wixii idinku dhif ammaanada maaliga ah ee dadku ay kala qaataan oo qof aad wax u dhiibato ama waxaad ka qaadato ammaanaa la yidhaahdaa oo mar waxay noqotaa qofkan leh bay maslaxa u tahay mar qofka wax ammaanaystay bay maslaxa u tahay mar labadaba maslaxay u tahay oo haddii qofkan leh maalkan ammaanadan qof kale hadduu isagu u dhiibo war hebelow kunkan doolar ii hayo meel ii dhig yay maslaxa u tahay ya kiilahaa bay maslaxa u tahay ninkaa dhiibtay bay maslaxa u tahay oo in loo ilaaliyu doonaya wadiica la yidhaha wadiica waa garan soo ma wadiica la yidhaha haddii uu yidhaahdo hebelow maanta waxaan kaa rabaa inaad gaarigaaga yar ammaanayso xoogaa ama aad ka soo qaata bakhaarkeeda gaadhigay ammaanaysi u yidhahdo furaha maxaa la yidhahdaa ya ammaano soo maa lakin magax bay dee sharcada kale fiqiga maxaa loo yahay axkaamta caariya alcaariya iska kale weligan iska kaqadami caariya la yidhahda caariyadaas yay maslaxa u tahay kii kaxaysay maslaxa u tahay saa darteed axkaam bay mid walba la soco waayahay hebelow waxaan rabaa inaan maanta gaarigaaga ee maarata kugaaga inaan kaa kiraysto markatuba hadda ordaya gaarigaas ximaya furaana waad siinaysaa waana kaa kiraysanaya anaa hawsha de amba dara walbaanahay waxba ii wadi maysi ya inaan kaa kiraysanta waa mise meelaan ku tegay boqol dollar iska bir furahan ku ku wareeji yay maslaxa u tahay amaanadaas labadoodaba keerna boqol dollar jabshaba kuma ridan boqol buu jeeba ku rid ya kana muxuu ka haysta gaaribu ku intifaacsanaya marka kaasna waxa weeye waa nooc waxaa la yidhahda ijaara ayaa la ijaara amaanadaas waa caynu lmustajara waa cayn la ijaartay gaarigaas marka mid waa ijaaro mid waa caariyo mid waa wadiico dhammaantoodba waa amaanaad in la ilaha duunya dhammaantood ba sharecadu in la ilaha waa nooc amaanaad ka mid ah waxaa ka mid ah amaanaadka wilaayaadku hadda meesha looga gol leeyahay hadda mawduucan inba kitaabka kale wilaayaadka jagooyinka dawladda iyo madaxda laga yahay mas-uuliyaadka ama wilaaya caama haato ama wilaaya khaasa haato waa ammaano asulطaan istilaaxa sharciga kitaabku waa madaxweynaha la soco weliga dadka ninka u sarreeya ummadda madaxweynaha u ahay ammaano ayuu hayaa kitaabka aad u faahfaahin doona iyo xilkiisa oo waxa weeye ummaddoo dhan baa xil baa ka saaran oo qiyaamaha la weydiin doona diinteeda iyo adduunkooda waa la su-aali doonaa waa in waa waa waa xil saaran laga dooni lahaaliyo oo maalkeeda inuu ku takrifala lama rabo oo waxa weeyaan maslaxadda inuu ilaaliyo oo sharciga inuu ka ilaaliyo oo ku dhaqa ayaa la doonaya waynu ka hadli doonaba waxyaabaha soo socda nin hadduu wasiir yahay ninkaa wasiirka wasaaradda haystaa wasaaraddaas hoos gashanoo isagaa xilgiis la weydiinaya mas-uul isaga kaa ka barasaa meelka ah ka maayir ku magacow qaadi dheh mudiir madraso maamulo dugsi imaam masjid muadin kulli waa wilaayaad waa waa jagooyin cawnayn ee islaanta qaba mas-uuliyad soo ma hayo waa wilaayo waa maamul maamul buu haya oo maamulka ayuu haya isaga islaan islaantanu maamula oo qabaa xil baa ka saara qof aan jagahayn waa un hadda mid naftiisu mid baa kusoo hadhaya naftiisa dee kaa isaga waa reedan ahayn naftiis mas-uulka iyo laga rabaa la weydiinaya wilaayaadku markaa moodana meel yadoo sokee wilaayaadka laga hadlaya waa maamulka ummadda oo dhan ba nin walba xil baa saaran waxaasoo dhan ba waxay tahay ammaano ina allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaat ila aliha waa intaaso dhan intaaso dhan baa soo gelaysa waa in macnaha saa loo fahma xataa haddii aad nin sheekaysataan oo ku yidhaahdo hebelow afkeenu waa isu ammaan samayn kama yidhahdaan salafku waxay odhan jireen hadduu baalladay mooda marku kula hadlayo xaggi xagga hadduu eego iska jir ha ka sheegin waxaa kuu sheegay baaladay de hareersuu eegay mar hadduu baaladeemo midigiiyo bidix eegay wuxuu ku leeyahay waa labadeenna hun cid kale ayaana warkaygaa maqlin ammaano ilaahay inaad ka sheegay hebel baan maanta halkaa isla taagaado saaya saaya saas khiyaamaad samaysa iska jir ammaanadii maad ilaalin ilahi subxana watacala kusa قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور علماء وحي نزلت وحي كسوة الآية الأولى آية هوري في ولاة الأمور dadka madaxda haya talada haya ayay aayad hore ku soo degtay calayhim korkooda kuwa waxaa ku sugan an yu-addu lamaanaati amaanaadka inay gutaan ilaa ahliha ehelkeeda inay gutaan waidaa xakamuu bayna annaasi dadka hadday kala xukumaanna an yaxkumuu bilcadli cadaalad inay ku xukumaan baa korkooda laazim ku ah wanazalat athaaniyatu ta labaad waxay ku soo degtay fi raciya dadka la maamulo ee shacabka shacab weyne ay ku soo degtay fi raciyati min aljuush iyo wagayri ciidamada iyo kayrkoodba calayhim korkooda waxaa ku sugan an yutiicuu inay ateecaan uli lamri dadka madaxda inay ateecaan alfaacilina samaynaya lidaalika arrinkaas samaynaya oo ammaanaadka gudanaya oo shareecada wax ku xukumaya inay ateecaan fii qasmihim qaybintay wax qaybina inay ku ateecaan wa xukmihim xukunkooda ay ku ateecaan wa maqaazihim duulaanka cadowga gaalada ay ku duulayan ay ku ateecaan iyo wagayri daalika kuwa waxaan ahayn ee awaamir ay bixinayaanba in lagu aeeca ayaa waajiba raciyada oo madaxda ay aeeco ilaa an yaamuruu inay faraan mooyaane bimacsiyati اllahi tacaala ilahay macsidiisa inay faraan mooyaane faidaa waktiga amaruu ay faraan bimacsiyati اllahi ilahay macsidiisa markay faraan falaa طaacata limakhluuqin mid la abuuray طaaca ma leh fii macsiyati اlkhaaliq khaaliq ilaahay caasintiisa in lagu aeeco arrintaa ma laha laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq inama aacatu bilmacruuf macnaha wuxuu ka hadlayaa u leeyahay de waa in labada aayadood way kala qaybsanaadeen mid waxay ka hadlaysaa markaa wulaatu umuur midna ra'yadii bay ka hadashay waa lakala leeyahay hawsha umaradu inay dadka sharciga ku toosiyaan oo ummadda meel fiican ku hagaan baa la doonayaa oo ay si fiican cadaalad wax ugu qaybiyaan xukunka ku hagaajiyaan oo wakala dadkii racyadahana inay adeecaan baa waajib loogu yeeshay oo amarkooda ay qaataan oo fuliyaan oo ka dambeeyaan haddii madaxdu ay macsi faraan dadkii macsidaa lagu aeeci maayo lagu aeeci maayo shayga macsi oo qofka hadii la waxaad samee xun aeeci mayso way waxoogaa tafsiirka ku jira waynoo iman doonaa faida fain tanaasacuu fii shayin hadday shay ku murmaan dadkii markaa muslimiinta ahana radduhu way u celiyaan ilaa kitaab illahi kitaabka alley u celiyaan iyo wa sunati rasuulihi sala allahu alayh wasalam rusulni rasuulkay u celiyaan wain lam yafcal haddaanay samayn wulaatu lamri dadka amarka hayaa haddaanay daalika arrinka haddaanay samayn utiicuu waa la adeecayaa fii maa ya'muruuna bihi min aacati illah fii maa ya'muruuna bihi waxay amrayaan baa lagu adeecayaa min aacati illah daacada ilaahay ay amrayaan lianna dalika arrinkaasi min aacati illaahi daacada ilahay uu ka mid yahay wa rasuulihi rasuulka daacadiisa uu ka mid yahay waudiyat waa loo gudanayaa xuquuquhum ilayhim xuquuqday dadka ku leeyihiinna waa loo gudanaya kamaa amara allahu si alla amraya warasul rasulkiisa amray macnaa waa laga rabaa halkan haddii aanay si fiicanba de u toosnayn oo nimankan madaxdii aanay sharciga ku wada kumanayn laakiin shareecadii wuxunay ka fulinayaan waxna walaakanayaan oo dee maaragtay waxba isku laban oo haddaad weligaa madax saxa oo toosan wad heli maysid hadday caynkaa yihiin waxa wanaagsan dadka amraya odhan waa lagu adeecaya maaha inaad tidhaahdo mar haddaanay meeshii la rabay wada ahayn aniga daacaba cid iguma leh ya sax maaha ee waxa weeyaan hadday sharcigii wax ka fulinayaan waxna ay ka tegayaan wixii ay ka fulinayaane wanaagsane ay kugu amrayeen waad ku adeecaysaa oo xaqay kugu lahaayeen baad u gudanaysaa oo daacada abaad ula imanaysaa waayo ilaahay baa ina amrayoo ee hadda aayadda ana kelimo qorin lakin nusakda qaarkood way qoran aayadda watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan ya wa idin qoraysa mataas aniga ima qorin watacaawanuu cala albiri birigay wanaag isu kaalmaysa oo markaa dadkii madaxda ahaa hadday wax wanaagsan dadkii farayaan jaanibka wanaagga ummadda ay ka farayaan baa sharciga in lagu raaco wixii ay diidayaana waa laga beri noqonaya oo waa looga naseexanaya war ka joogaayo war wadaayo waa caynkaas siyaasa sharciya ka mid tahay arrintaas fiqiga loo baahay in aad loo fahma kaa ka mid ah ee maaha midho berdo duuduub baa loo liqaa mar haddaan shareecadii min wa ilaa min bidaaya ila nihaaya haddaanay soconayni khalaas banaankan u tuuraya taas sax maaha ee waxa weeyaan shareecadii inay fuliyaan baa waajib ku ah oo laga rabaa dadku ummadda waxaan shareecada ilaahayna lagama ogola adduunka oo dimuqraadiye iyo koodisha binaana iyo diambayn koor iyo waxaaso dhan waa waa waa inxiraaf wax ilahay ogol yahay maaha marka waxaa la rabaa inaynu fahanno haddii shareecadii wax ka mida la fulinayo oo ummaddii ay wuxuun ka fulinayaan in aan la soo dhaweeyo waxay ka fulinayaanna lagu raaco wixii dhimanna lagu qalqaaliya si loo dhamaystir lahaa wejka furan waa caynkaa saasaa sheeku marka ingu tawjihinaya wauciinuu cala albiri wataqwa wauciinuu waa lagu kaalmeeya cala albiri wataqwa biriga iyo taqwadaa lagu kaalmeeyaa walaa yucaawanuuna cala alismi walcudwaani ismiga iyo cudwaanka toona iyo wixii dee dembi iyo xunaan waxaa lagu kaalmayn maayo ee waa lagaga baraaqaadinaya wixii xumaanay wadaan lagu raaci maayo waa la diidaya si markaa dee sharci ah waidaa kaanat ilaayatu hadday tahay aayaddani qad awjabat mid waajibisay adaa alamaanaati amaanaadka in la guto hadday tahay mid waajibisay ilaa ahliha ehelkeeda in loo gudto oo loo fuliyo iyo wlxukma in lagu xukumo hadday waajibisay bilcadli cadli lagu xukumo cadliganu kitaabkunbuu ka imanaya fahaadaani jimaacu siyaasati alcaadila fahaadaani labada waa labadee ammaanadoo la guto iyo xukunka cadliga wax lagu xukumo labadaas baa jimaacu siyaasati alcaadila siyaasadda cadligii labadaasun bay ka imanaysaa waalwilaayati asaalixa madaxtinimada hagaagsanay halkaasunba ka imanaysa waad garan soo maa dimuqraadiya ka iman mayso laalaab iyo xoolaha islaamka anjaab ku shubto oo xagga bangiga suwaysaraae tuugada la dhigan jira agga waxoogaan ururso iyo xagga ku turtuuro waxaas diin maa siyaasaddan beenta ee khuraafaadka ah ee dadka markaa durbaan loo tumayo oo waxaan diin lahayn loo akriyayo taa siyaasa maaha laysa siyaasadda sharciga taa maaha taas waa siyaasa shayطaaniya waa siyaasa shayطaaniya oo rasuulku waa inoo sheegay in aakhiru zamaanka iman doonaan dadka inay ma- ma- madax noqon doonaan ruwaybida kuwa lagu magacaabay ruwaybida markaasa rasuulka ilaahi mar ruwaybida waa wuxuu yihi ruwaybida waxa weeyaan waxaa madaxa noqonaya ummadda madaxu noqonaya adfahu nnaas dadka kugu liita kugu liitun baa hoggaanka loo dhiibaya maxaa ka soo baxay de markaa meesha soo dhakatur maha rasuulku waa inoo sheegay rasulku wa ka tagaa dadba wax walba adkii markaa siyaasadda saxa ah waay ee caadiladii waxay ku soo ururaysaa ammaanada ilaahay oo la guto iyo xukunka ilahi oo la fuliyo oo la xukunkiiyo la xukumaya haddien ammaana imanin oo sharcigii sida habay oo aan loo fulin oo dadkii xaqa u lahaaye meesha ka xilka xilqaad ahaan lahaa meesha la keenin iman maysa markaa cadaaladdiida isagaa markaa inta kao dhan inoo sheegi doonta alqismu alawal adaa lamaanaati alwilaayaat walamwaal waayo ama adaa lamaanaati amaanaadka gudashadooda fafii nawcayn laba nooc ayaa ku sugan axaduhumaa midkood alwilaayaat weeyaan waa wilaayat waa jigooyinka waa xilalkii wa huwa kaana sababu nuzuuli aaya sameydu ku taalla wahuwa kaana sama wahuwa kaana wahuwa kaas kaana wuxuu sababa nuzuul aaya wa fiihi arbacatu fusun afar fasal baa ku sugan alfasl alawal tawliyat alaslax qofka aslaxa ah in la xil saaro ya macna macna weyn ma dhimane nimba si buu qortay tawliyat alaslax ka ugu fiican ee ugu habboon jagadaa iyo xilkaa in loo dhiibo ayaa fasalka wadiya waayo wuxuu uhi faina الnabiya salى الlahu alayه wasalam rasuulku lamaa fataxa makata markuu maka furtay oo fatxu maka ay dhacday watasallama mafaatiixa alkacbati oo furayaashii kacbadana uu guddootoo gacanta ku dhigay min bani shaybata yani reer bani shayba u gacanta kaga dhigay alabahaa mafaatixda waxaa ka dalbay minhu min الnabiy alcabaas ibn cabdilmuطalib baa ka dalbay liyajmaca low si ugu jamciyo bayna sikaayaة اlxaaj iyo wasadaanaة اlbeyt waraabinta xaajiga la waraabiyo shaqadiisii hore ahayd iyo sadaanat ilbeyt beytkoo loo khidmiye si uu labadaa u kulansado oo rasuulku markaa labadaa farta uga saaro duur furaan ay usoo wareeji intaan markaa xilka iga hore jagadan labaadna ugu darsado waayahay nimankaa banu shayba waa shayba ibnu rabiica ibn cabdishams oo zucmaa quraysh buu ka mid ahaado waa raggii islaamkana soo gaadhay maalintii baderna mushrikiinta la laayay buu ka mid ahaa marka wiilashiisiiy raggaas waxaa markaa dadka hayn jiray furaha kacbada hayn maysaan baa la gacantaa lagaga dhigo keena la mesha idin kala wareegi cabbaas oo cabbaas ibn cabdilmuطalib ibn haashim oo min akaabir quraysh buuna ka mid ahaa saxaabadda ragga ugu fiicaana uu ka mid ahaa nebiga adeerkii buu ahaa nin aad u caqli badan buu ahaa wuxuu ahaa nin wax bixintiiya deeqd badan oo ilaa waxaa la yaha toddobaatan addoon bu intuu soo iibshay ayuu marka la xoraynaya shaqadii siqaayat alxaaj bay ahayd oo xajka xujaaja kii waraabiya ayuu ahaan jiray marka waxaa labadaa hawlood uu dabca inuu dalbo marka rasuulku salawaatu ullahi wasalam ama dhiibine nimankii weligoodba meesha furaa u hayn jiray ee reer banu shayba ayuu furay farta ka saaray markay saas u dalbay waayay jawaabtii wala waa maynaan gaadhin lamaa fataxa makata watasalama faatiha alkabata bani shaybata talabaha minu cabbaas liyajmaca lahu siqaayat alxaaj wasadaada faanzala allahu alla wuxuu ku soo dejiyey hadi alaayat aayaddan kusoo dejiyey bidafci mafaatiixa alkacba furaha kacbada inuu dhiibo ilaa bani shaybata reer bani shayba inu dhiibo halkaasa aayaddiina kusoo degtado in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa aaliha oo kitaabka oo markaa uu budig uga dhigay aasaas markaa aayaddaas uga dhigay furihii markaa raggaasa u xaq leh oo waa lagu yaqiinay ammaanada iyo kacbada inay u baahan jireen oo mashhuur ku yihiin farta laga saaro dadkii markaa muslimiinta ahaa ee reerka ahaa ee reer bani shayba ku halka ahaa baa fariiqta markaa sheekhu wuxuu leeyahay isagoo arrintaa ka dheeganaya fayajibu calaa waliyi اlamri ninka talada hayo waxaa waajib ku ah an yuwalliya calaa kulli camalin camal kastaba inuu madax uga dhigo oo min acmaali muslimiina muslimiinta acmaasheeda ka mida aslaxa man midka ugu habboonid badan oo yejid uu helaya lidaalika camal u helayo ka ugu habboon ee ugu munaasib ah camalkaa inuu dhibaya waajib ku ah taasaa waajib ku ah qaala الnabiyu salى الlahu alay sl rsulku wuxuu yihi man waliya min amri اlmuslimiina shayئan qofka ummadda islaamka arrintooda xil qabta oo fawallaa rajula nin u dhiiba madax ka dhiga wa huwa alxaal huwa yejid uu helaya man huwa aslaxu mid uga suuban uga fiican uu helaya lilmuslimiinta muslimiinta uga fiican minhu kaa uga fiican faqad khaana allaha warasuulahu ilaahay buu khiyaamay rasuulkiisii u khiyay walmu'miniina buu khiyaamay macnaha waxa weeyaan ninka mas-uulka ah ee xilka ummadda u haya waxaa waajib ku ah oo siyaasadda sharciga ah inuu camal kasta oo xil ah oo ummadda ay leedahay inuu u dhiibo ninka munaasibka u ah haddaanu caynkaa yeelin maxaa imanaya waa khaain laa takuunu اllaha warasul watakuunu amaanaatkum walilahi khiyaamayn rasuulkiisa khaain buu noqonay ninkaas wa fii riwaayatin waxaa ku sugan man qallada rajula nasko kale waxa lay man wallaaye ninka nin markaa yani madax ka dhiga camalan camal madax uga dhiga man qallada rajula ninka nin qallid oo macnaha yani wallaa rajulan bay ka dhigan tahay camalan calaa cisaabatin koox madax uga dhiga walxaal huwa isaguna yejid uu helayo fii tilka alcisaaba jamaacadaa gudaheeda uu ka helayo man uu ka helayo huwa isagu ardaa yani looga raali badan yahay minhu isaga faqad khana allaha wakhana rasuulah wakhana almu'miniin ilahay buu khiyaameeyey oo rasuulkiisuu khiyaameeyey oo muminiintiisuu khiyaameeyey rawahu alxaakim fii saxiixi bay ku wariyey marka arrintaas waa arrinta in kastoo xadiidkaa sanadkiisu uu daciif yahay oo xaakim baa musnadka ku wariyey waana dacfkiisu waa sheekhu albani way daciifiyeen xusein ibnu qays arajabi ayaa ku jira oo matruuk ah sida taqriib uu leeyahay xaafid marka waxa weeyaan laakiin macaanidaas adilo kale oo saxiixa baa loo helaya hadalkaasina waa hadal saxiixa oo ninka muslimka ah ee madaxa ah wuu ka hadli doonaa madaxa nooc walba ay ku tahay nooc walba ay ku tahay wuu ka hadli doonaa kitaabka oo xil haya waxaa laga doonayaa meel jaga oo banaani markay jirto oo ummadda la rabo in loo qabto ninka munaasibay u raadiyo inuu arrintaa ku ijtihaado oo dadaal weyn ku sameeyo si u helaha ninka ansabka ah sida la doonaya waa caynkaa waayo warawaa bacdu barkood waxay wariyeen annahu min qowli cumar hadalkaasi qowlku cumar inuu yahay ibnu cumar uu yidhi ru'ya daalika arrinkaa canhu xaggiisa ayaa laga wariye oo ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay inankiisu doonaya markuu xil u dhiibi waayey inuu u sheego munaasib aadan hawsha ku hayn marka waxa weeyaan de anugu khaayin maayo ilahay rasuulkiisa khiyaamayn maayo xilkan shaqo kuma lihi awtaana waa la yidhi halkaa iska hogsina marka wabillahi tawfiiq subxaanaka allah wabxamdika bismillahi الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد وأن كنت الرباب في فصل كوريي تولية الأصلح إن كنت الري آه وأن أقدم بأيي حديث عمر قولك عمر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين عمر بن الخطاب عليه رضي الله عنه من أحد كولي توليه ومضح كالنغض من أمر المسلمين مسلمين تتلدو ذا qofkii weli ka naqdo oo xilka qaada shay an shay yacni umuurta muslimiinta ka mida qaada oo fawallaa rajulan nin markaa madax ka dhiga oo xil u dhiiba limawaddatin liajli mawaddatin jacayl daraaddeed uu jecel yahay ninkaa ugu dhiiba aw qaraabatin ama qaraabo iyo sokoriyannimo baynahuma dhexdooda ka dhaxaysa faqad khaana allaha alla ayuu khiyaameeyey warasuulahu rasuulkiisa ayuu khiyaameeyey waalmuslimiina muslimiinta ayuu khiyaameeyey ahartaas waxay leedahay cumar bnkhadaab radia allahu canhu qofka madax laga dhigo ee ummadda markaa taleeda haya ama heer madaxweyne ha joogo ama wasiir ama jago uun weyn oo markaa uu hayo ummaddiina markaa dee ay usoo shaqo tegayso oo uu magacaabayo oo u dhiiba markaa qof xil saara waxa ku xil saarayaana ay tahay xoogaa saaxiibtinimo iyo maaragtay jacayl ka dhexeeya dartii ayuu xilka ugu dhiibey amase waa xigtanimo iyo qaraabanimo ayuu ugu dhiibey qofkaas ilaahay buu khiyaameeyey rasuulkiisa ayuu khiyaameeyey muslimiinta ayuu khiyaameeyey ahartaas sheekhu albani kitaabkiisa uu takhriijaadka uu ka leeyahay ama uu tasxiixaadka ku leeyahay tarkiib watarhiib waa daciif buu leeyahay ahartaas wahada kaasi waajibun waajib weeye caleyh korkiisa oo macnaha inuu aslaxii doorto oo hadalkii hormu la socdaa oo ciddii meesha markaa munaasib ku ah ee xilkaa uu qofka u dhiibayo qofka uu wanaagsan inuu dhiibo waa waajib korkiisa saaran fayajibu alayhi fayajibu عalayhi albaxث can اlmustaxiqiina lilwilaayaati min nuwaabihi calى اlamsaari min almaraa'i aladiina hum nuwaabu bisulطaani wاlqudaat fayajibu waxaa waajiba calayhi calىa waliy اlamri ninkii madaxda ummadda u ahaa waxaa waajib ku ah albaxثa baadhitaan can اlmustaxiqiina lilwilaayaat dadka mutaysta jagooyinka iyo xilalka la isu dhiibayo dadka mutaysta inuu baadho ayaa ku waajiba min nuwaabihi kuwa naaibka naa'ibiinta u ah ee ku-xigeennadiisa waa xaggooda uu ka baadho ee caal amsaari magaalooyinka iyo manaatiqda naa'ibiinta uga ah oo min alumaraai madaxdii ah alladiina kuwaasoo hum iyagu nuwaabi disulطaan ninka madaxweynaha ah markaa naa'ib ka ah barasaabada iyo raggaa gobollada markaa joogaa ninkii madaxweynaha bay naa'ib ka yihiin iyo walqudaati qudaadii rag sharciga wax ku kala xukumayay iyo wa min alumaraai umaradii ka mid ah umaraa'i alajnaad ciidamada markaa madaxdoodii ah wa muqadamii alcasaakiri alsigaari waalkibaari muqadimii alcasaakir yani caskarada ciidamada ragga markaa horjoogayaasha ku ah asigaar iyo walkibaari kuwaasoo ama kuwa yaryaar ah ama kuwa waaweyn yani madaxaad kuwooda sarsare ama kuwa hoose ah wa wulaati alumuuri wa wulaati alamwaali maalka kuwa gacanta ku haya oo min alwasaraa'i wasaradii ah raggii wasiirada ah iyo walkutaabi yani kuwii maaragtay karaaniyada ahaa waxaasoo dhan buu baadhaya oo xaggooda ka raadinaya iyo washaadiina kuwa jamcinaya soo jamciy wax soo ururiya jamcu shaadi ka wax ururiya ayaa la yihahda wasucaati kuwa u sacyinaya cala alkharaaji iyo wasadaqaat kharaajka xoolaha la yidhaahdo ee la qaado iyo wasadaqaati sakooyinkii iyo wagayri daalika kuwa kayrkeed oo min alamwaali xooliha alatii limuslimiina u sugan waxaasoo dhan raggii markaa madaxda ka ahanayay ayaa la rabaa markaa baadhis in lagu sameeyo oo la raadiyo cidda mudata oo xilkaa loo dhiibayo oo macnaha wuxuu leeyahay ninka madaxda ee xilka haya waxaa rabaa baxi inuu ku sameeyo dadka jagooyinka muta oo markaa waynu ka raadiyaa meelaha dadka xilka u dhiibay oo dhan inuu baxdi kaga sameeya ayaa la doonayaa gobollada dadka jooga ha ahaadeen nimanka umarada ah ee madaxda ee manaatiqda haysta ha ahaadeen qudaadii dadka kale xukumaysay ha ahaadeen ciidamada ragga madaxda u ah oo iyaga qudhooda darajaadkooda ay kala sarsareeyaan muqadimiin casaakir caskarka waxaa la yihahdaa casaakir waa jamcu caskar ciidanka jeiska iyo ciidankaa la yidhahdaa marka ama nimankaasi niman jagooyinkoodi waaweynta kornayladii iyo janaraaladii ha noqdeen ama kuwii maarata xidiglayaashii iyo sootufushaali iyo kuwii aliflayaal iyo sbatooryaal waxay doonaan ba ahaadeen dhammaantoodba jagooyinka noocaasa baxsi baa la rabaa inuu ku raadiyo ninkii madaxweynaha ee ummadda haysta ou baadho kuwa maalka gacanta ku haya ee wasarada ama wasiir almaaliya ahaado ama kayrkiibe kuwa karaaniyada ah kuwa maaragtay wax ururinaya kuwa sucaadda ee soconaya ee loo diray hawl inay soo qabtaan oo kharaajkii soo ururiya kharaajka waxaa layaha dhulkii la qabtay ee dadkii gacanta ku dhigayna markaa laga qabsadayna loo daayay inay ka shaqeeyaan ardulciraaq sawaadu ciraaq oo kale iyo oo markaa dee lala yeelanayo ninkii markaa inuu ka shaqeeyo dhulka haystay ee lahaa markii hore islaamkiina u qabtay oo aan loo qaybin markaa raggii dagaalamayey ee laga qaadayo uun waxa la yidhaahdo kharaaj waa xoolo laga qaadayo oo qofkiina waa ka shaqaynaya dhulkii lahaa mar haddii islaamku qabsadayna waxa weeyaan shurkaa lagula leeyahay oo markaa wax kharaaj la yidhaahdo ayaa laga qaadaya sadaqaadki iyo zakadii wixii la mid ahaa arrimahaas o dhan waxaa la rabaa markaa baadhis lagu sameeyo oo ciddii munaasibkeed la raadiyo wa calaa kulli waaxid mid kastoo min haaulaai kuwa ka mid ah nimankaa madaxda lasoo tilmaamay waxaa korkiisa ku sugan an yastaniiba inuu naa'ib yeesho wayastacmila uu markaa u isticmaalo oo xil u dhiibo aslaxa man yajiduhu ka ugu habboon ee uu helayo yacni mid kastaba xilka saarna waxa weeye cidda uu maaragtay naa'ib ka dhiganayo ama cidda uu hawl u dhiibaya inuu yahay aslaxa man yajidu cidda uu helaya ka ugu fiican waintahi daalika arrinkaas wuxuu ku dhammaanaya in aslaxaa la raadiyo oo cidda ugu habboon shaqada iyo xilka loo dhiibiyo waxay gaadhaysaa oo ku dhammaanaysaa ilaa a'immati asalaati salaada dadka imaamka u ah a'immada masaajidda waalmu'adiniina kuwa addimaya oo masaajidda ka addimaya ayay gaadhaysaa waalmuqri'iina kuwa akhriyaya qur-aanka iyo akhriya quraada waalmucallimiina dadka kuwa waxbara wa umaraa'i alxaaji qaarkood waxay qoreen wa amiir alxaaji nusakda qaarkood saasaanad mooddaa malaa inay ku saxan tahay oo xaaj xaajiga ama xujaajtaba dee amiir keliya unbaa markaa loo samaynaya waalburudi waa jamcu bariid boostaalayaasha kuwa boostada iyo waxa maarata ka shaqeeya waalcuyuuni kuwa indhaha ama madaxda aladiina kuwaasoo hum iyagu alqusaadu kuwa loo qastaa oo ama dee nimanka madaxda anbaaba loo jeedaa oo madaxdaaba dee la yidhahdaa cuyuun la yidhaahdaa ama dee waaba kuwa wax soo indhaindheeyo oo saanka iyo ilaalada iyo cadowga iyo wax soo ogaadaan way noqon kartaa wakhuzaani alamwaali kuwa khasnadaha gacanta ku hayo kaashiyeerka ah khasnadihii dawladda iyo waxaa loo gacanta ku haya wa xuraasi alxusuuni dhufaysyada iyo qalcadaha iyo meelaha difaaca cadowga iyo ummadda islaamka udhexeeya kuwa ilaalinaya kuwaas waxaaso dhan bay gaadhaysa waalxadaadiina kuwa waardiyayaashii albaabada taagan aladiina kuwaas hum iyagu albawaabuuna cala alxusuuni waalmadaa'in meelaha dhufaysyada ah halkaa waardiyaha iyo isha ku haya oo dhulka xusuuntae qalcadaha la galo waa la ilaaliyaa si aan cadowga usoo gelin iyo madaa'in waa jamcu madiina magaalooyinka meelaha laga soo gelaya kuwa waardiyayaasha ka ah wa nuqabaa'i alcasaakir ciidamada kuwa markaa madaxda u ah alkibaari kuwaasoo ama alkibaari ah iyo wasiqaar kuwa yaryar kuwa waaweynba wa curafaa'i alqabaa'il qabiilooyinka kuwa odayaasha u ah kaaba qabiilkii iyo caaqiladii iyo garaadadii iyo walaswaaqi suuqyada kuwa madaxda looga dhigay meesha suuqyada loo isugu imanayo madaxda ka ah waxaasoo dhan ba arrinkani gaadhay wa ru'asaa'i alqura qaryooyinka kuwa madaxda u ah aladiina kuwaasoo hum dahaaqiin dahaaqiin baa la yidhahdaa oo ninka ama iqliim buu haystaa ama maaragtay beeralayda ayuu madax ka yahay oo beeralayda maara sharikaadka beeralayda waxaase madaxa looga dhigaa ama tuulooyinku markaa hayr tuulaa la yidhaahdaa waxaaso dhan baa soo geliya macnaa wuxuu ka hadlayaa wixii maamul la odhan jiray dawladnimadu wax sahlan ma aha oo ummadda islaamka ah maamul inay ku kala dambaysaa la doonaya qofkii jaga haya ammaano weyn buu hayaa mas-uuliyaddu ama caam ha ahaato oo jagooyinkaa waaweyn ee dawladda loo haya ha ahaato ama khaas ha ahaato oo reer qabiil ah madaxa wax looga yahay ahaato tuulo madax ninkaa madrasad yar madax kaa khaas baa la yahay ama wilaaya khaas ama wilaaya caama midday doonta ha ahaatee shareecada islaamku waxay dhigaysaa sidaa sheekhu sheegayo oo waxaa la rabaa aslaxu aslaxu nnaas ka ugu habboon baa loo qoraya meeshaa ninka ugu habboon ayaa wadiifadaa loo dhiibaya oo xilkaa qaadaya ee maaha nin jeclaysi iyo kana hadhowta aniga waxoogaa ii maaragtay mii gacan bidaxaynaya wax ii taagaya kana aniga sokeeyahaygii kana cayn kana waxaas sharcigu ma yaqaano intaasoo jagooyin ah oo la soo gaadhsiya imaamka masaajidka inuu noqdo ninka kufriga u ah ee ummadda si fiican salaadda u tujinaya ka addimaya inuu yahay ka markaa ugu munaasib aslax inuu yahay baa la doonaya mucallimka dadka wax baraya xujayda marka la diraya laleeyahay xujayda xajka hala qabadsiiyo ninka qaa'idka ah ee hogaaminaya xujayda boostaalayaasha iyo boosaha marka hore waayihii hore dee waa la dirdiri jiro maaragtay faras iyo awr iyo waxbaa boosta loo dhiibi jiray hadda waxaad moodaa dee telefoonna iyo waxbaa meel loo fadhiya alaabta lagu soo diraa waa xiliyada qudheedu dadka madaxda cumuuman ama kuwa saanka iyo ilaalada loo diraya cadowga inay warka keenaan ee dadka maalka haya ee khasnadaha ee gacanta lacagta ku haya kuwa waxayla dhufaysyada ilaalinaya waxaasoo madax ah waxaa la doonaya inay noqdaan dadka aslax ah ninka meesha ugu habboon baa loo xuraya haddii cidaan ku habboonayn meesha loo dhiibo qofka xilkaa sameeya ama ummadda waxaa ku kacday khaa'imiin bay noqonaya inay khiyaameeyeen ummaddii ay khiyaameeyeen bay noqonayaan marka wuxuu sheekhu leeyahay fa yajibu calaa kulli man waliya shay-an fa yajibu waxaa waajiba calaa kulli man mid kulligii waxaa ku waajiba weliya shay-an shay madax ka noqda oo min amri lmuslimiin muslimiinta arrinkooda ku saabsan shay arrinka islaamka ku saabsan qofkii madax ka noqda waxaa ku waajiba oo min haaulaa'i kuwa lasoo sheegay ka mida iyo wakayrihimba an yastacmila inuu u isticmaalo oo yacni hawlgeliyo fii maa taxta yadihi waxa gacantiisa ku hoos jira inuu u isticmaalo fii kulli mawdicin meel kastaba oo jego kasta aslaxa man yaqdiru calayh aslaxa man ka ugu habboon kaasoo yaqdiru awooda calayhi hawsha awooda macnaa intaa laga soo hadlay oo dhan nin kasta oo magacaabaya ama go-aanka u dambeeya isaguu leeyahay waxaa la rabaa inuu u magacaabo nin qofka ugu habboon oo meeshaas ninkaas baa laleeyahay waa loo helay ninkii la reebaa meeshaa loo dhiibay saasaa waajiba buu leeyahay walaa yuqadimu rajula likawnihi walaa yuqadimu ma hormariyo markaa ninkan weliga ahy ee ummadda madaxda u ahay arrajula ninkii ma hormariyo likawnihi ahaanshihiisa dartii uma hormariyo alaba alwilaayata wilaayada inuu soo dalbay arjigiinu mar hore soo dirsaday oo yidhi anaa jegadaha lay dhiibo oo mase sabaqa fi alabi dalabka inuu ku soo hormaray oo ka kale ka soo horreeyey darteed looguma dhiibo jegada bala yakunu daalika arrinkaas wuxuu ahaanayaa inuu walaalihii dalbo o yidhi aniga meeshaa lay dhiibo ama anaa soo horreeyey arrintaas waxay keenaysaa waa sabab almanci waa arrinta lagaga reebay adigu mar haddaad doontayba horta hora iska tag suuqa galbaaba laleeyahay hawshaa shaqaba kuma lihid adugu iskaga tag fa ina fii saxiixayna waxaa ku sugan can nabiyi sala allahu alay wasalam ana qawman qola dakhaluu calayhi way u soo galeen rasuulka fasa'aluuhu waxay su-aasheen wilaayatan madaxtinimada jaga ayay weydiiyeen faqaala wuxuu idhi innaa anagu laa nuwalli amrana haada arrinka yagan anagu uma dhiibno man dalaboo qofka doona qofki isagu soo doona oo yidhahda jagaha lay dhiibo xilkaasaan dadka ka doonaya in li magacaabo saasaan rabaa annagu kaa xilka uma dhiibna buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo hadalkaasi markaa wuxuu u socdaa in hadduu qofku soo dalbo jagada inaan loo la siinayninba oo anaa u soo horreeyeyba inaanay kala lahayn waxaa laga doonayaa in la dadaalo oo ciddii meeshan munaasibka u ahayd loo raadiyo oo xil weyn baa markaa ka saar ninkan madaxda aynu shaqada baadigooda oo sheekhu ibnu cuthaymiin oo kale uu taabanayey markuu sharxa kitaabkiisa kan kaga hadlayey haddii maalan dee ninkii madaxda ahaa aanu anugu isagoo markaa dad kala garanayna meesha ay jiraan un dee shahaadooyinkii ninkani waa doctoraa buu wataa mid magister buu wataa midab calarios buu wataa ninba shahaad buu wataa baashaasuu leeyihi meesha iyada xaalkeedu muxuu noqonaya haddii markaa aanu dee garanayna cid kale uga habboon oo nin markaa shahaado ballaaran wata oo le hawsha laysu diraya takhasuskeedii buu sitaa intaasanu waxaan u garanayey caynkani caynkan buu ahaa wax dhibaataa male markaa shahaadadaas in lagu hormariyo laakiin wuxuu ku leeyahay saa looga hadhi maayo shahaadii ma la yimi haa shaqadii ma loo dhiibay xilkii dee adaa u yeesho wa kaasoo waxasan watay shuruudihii la dhigayna waa lagu dee wuu ku soo baxay shaqadaa markuu gudagalo hadduu shaqadii nin markaa aslaxa u yahay oo ka soo baxay de warqadda nin waliba qaar badan baa waraqaha sita o aan waxba koox iyo boo kala saaray haddii shaqadii loo dhiibo markii hawshii loo dhiibayna uu wadi kari waayey ama cilmi ahaan buu wadi kari waayey ama cilmigii waa leeyahay waa khaa'ino amaana xumo jeebku wuxuu ku shubanaya xoolii loo dhiibo ummadda waa la casinaya marka amaanadii marka waxay noqonaysaa in laga daba tago ilaa qofka ishaa lagu hayaa ma aha ummadda tan ninba mar haddaan kursiga ku fadhistaan unba iskale oo nin waliba lagama kicin karo shareecada waxaa ma taqaana kormeer baa lagu haya qofkan hawsha haye suwax u wado hadduu xumeeyo oros ka tag baa la leeyahy waa laga cayn waa laga caysha haddii markaa uu shaqadii nin kufa uu noqon waaye oo shahaadadiisii markii lagu siiyey uu noqon waaye nin ka soo bixi karo farsamadii shaqadii garanayana uu noqon waaye waa laga eriya hadduu garanayo laakiin khaa'in uu noqday oo khiyaamo iyo isdaamartayn iyo gacanbidaxayn uu la yimaadana waa laga eriya waa laga daba tegaya laakiin taa hore way noqon kartaa ninkii mar haddaan adugu dadka o dhan kala garanaynin shahaadaadka ayaa arrimaha in lagu eego waa wax saxa waaya wa qaala cabdiraxmaan ibni samra wuxuu rasuulku u yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yaa cabdaraxmaan nin saxaabiya buu ahaa weliba raggii quwaadda ahaa oo raggii soo islaamiya oo fatx maka gaswatu mu'taya ragga ka qayb galay buu ahaa sajistan iyo kaabul iyo dhulkaa raggii furtay buu ka mid ahaa baa la yidhahdaa waay marka wuxuu yidhi ya cabdiraxmaan cabdiraxmaan ow laa tas'al alimaara imaarada iyo madaxtinimada ha dalbinoo ha weydiinin fa innaka adigu in ucطiitaha haddii lagu siiyo min gayri mas'alatin su'aal la'aan haddii laguu siiyo adigoo aan odhani siiya ucinta calayha waa laguu kaalmeeyaa oo ilaahay baa subxaanau wa tacaala xaggiisa kaaga kaalmaynaya wain ucطiitaha haddii lagu siiyo can mas'alatin su-aalasho iyo warjagadaha lay magacaabo maantooda kadib ka wareegayso haddii laguu siiyana wukilta ilayha waa laguu tala saartaa oo adiga naftaadun baa lagu dayla dee waa kaas haddaba bal bal ka bax waa kaas oo haddii naftaada laguu tala saarto lagu yaa wixi aad doonaysa waa kaase waa ka soo bax halaag baa marka kuu dambaynaya rasuulkuna wuu ka ducaystay in naftiisa looga baxo oon ilaahay u kaalmayn allaahuma laa takilnii ilaa nafsii طarfata cayni ilaahu naftayda yani haygu sii dayni marka saasaa rasulku salawaatu اllahi wasalaamu alayh xadiidka wuxuu dhamaystirkiisa wa idaa xalafta calىa yamiinin fara'ayta hayraha khayra minha haddaad yamiin ku dhaarato wax ka khayr badatana ti aad ka dhaaratay markaa ka kafaara gudo oo la imo wixii aad ka dhaaratay axaadiidkaasoo dhan marka waxay kutusinayaan inaan qofka loo baahnayn inuu jagada aada u doono iyo madaxtinimada oo rasuulku xadiidku wuxuu kulaha inakum sataxrisuuna cala alimaara wasatakuunu nda wasatakunu nadaamatan yowma alqiyaama isagoo saxi bukhaari ku sugan yani waa ku dadaalaysaan oo ku dadaali doontaan madaxtinimada waxaa la isku hayaa waa madaxtinimada hadda adduunkan waa ku dadaali doontaan qoomana way idinku noqon doontaa maalinta qiyaame qoomamo wuxuu keenay imam bukhaari baabu maa yukrahu min alxirsi cala alimaara waxaa jiray marka xadiid tabraani uu warinayo nicma shayu alimaara liman akhadaha bxaqiha wa bi'sa shayu alimaara liman akhadaha bigayri xaqiha takunu calayha xasratan yowma alqiyaama marka waa la odhan karaa ilaaqaas in lagu qaydo se uu shaarixu fatxubaari oo ku tilmaamay dee imaaro ayaa wanaagsan waana qofkii marka xaqeeda gudanaya oo qofkii xaqiisa xaqeeda gudanaya oo xilki ka soo baxaya waxa weeyaan dee waxay noqonaysaa wax weyn oo ilahay agtiisa lagaga helo ajar yani laakiin waxaa imaaradu ay ba'si iyo dhibaato ay leedaho ay qoomo ku noqonaysaa qofkii aan maxaanku idhaahdaa xaqeeda ka soo baxayn dadka hadda madaxtinimada raadinayaana dad ku talagashan uma badna inay ummadda islaax u keenaan oo hagaajiyaan laakiin waa dad jaanis eeganaya oo alla ileh nima maalin buu baasha ku ceeshaayo jaaniska iska lumin oo marka horeba dardaarankaasuu qabaa war baashaasi mar hadday kuusoo gasho ayaamaha gacan tugaalay oo nacasnimo ayaana ku dili oo ninkii xoolaha islaamka ilaaliyo oo ummadda xooleeda ilaaliyo soomaaliya doqon bayba u taqaanaa wax nacaso min wax ka cunaya afkaa geli maayo mar hadduu kursigaa ku fadhiyo isaguna ka bakti cidkana wax ka siin maayo iyagaa marka horeba tuugada marka hore qabiilku ka dhashayba tuugada ku barbaarinaya oo marka hore la soo dardaarmayaan oo war alla ku dooniye khayrkaa ka shaqayso intaasoo villaa la dhisto intaasoo guribaa la samaysta asoo fadhiyo un meesha ka dhaqaaq waa mashaakil ummad caynkaas marka waxaad mooda aalaaba way adag tahay qof marka horeba leh alla ilaaha isilaali oo xaqeeda gudo kaas waxaad moodaa hadda inaanu jooginba rasuulku marka aad buu ga hadlay xadiidka kale wuxuu leeyahay wa qaala sala allahu alayh wasalam man طalaba alqadaa'a waاstacaana calayhi wukila ilayh man axadka alaba doona alqadaa'a qadaha xukunka maxkamadihii iyo in maarag jagadii maxkamadaha loo dhibo aniga qaadi ha layga dhigo maxkamadda ha laysoo magacaabo ninka dalba oo wastacaana kaalmaysta calayhi calaa talabihina waastagalo war hebel owba laga waasteeyo oo hebel adaa ninkan wasiirka maaragtay cadliga iyo meesha adaa yaqaan iyo hebel iyo bal laysoo magacaabo oo kaalmana markaa dee dalba oo meela sii malmala wukila ilayh kaana waa loo tala saartaa bal waxaad raadinaysa waa kaas waman lam yatlub alqadaa qofkaan qadaha dalbin walam yastacin calayhi cidna aan u kaalmaysan dalabkiisaan cid ku raadin oo cid wax kala qabatana doonin isaga lala soo doonto anzala allahu ilayhi malakan alla malag ayuu ku soo dejiyaa yusadidhu toosiya rawaahu ahlu sunan laakiin xadiidkan sanadkiisu waa daciif waxa weeyaan sheekhu albani wuxuu ku keenayaa fii daciifi abi daawuud macnahaas waa iska macno saxao dee qofkii kolley mar kastaba lafdiga xadiidkan daciif ha noqdee kii hore saxiixa unbaa kaaga filan ee bukhaari iyo muslimba ku sugano in lagu tala saarnay wixii adigu a dee dalabtay waa lagu ciqaabaya xadiid kale ayaad moodaa inuu caaridayo kuwana oo man talaba qadaa almuslimiin حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار يعني قفك ضلباء محان كدادا قضاها مسلمين تقدر مركو قالوا عدالتكو حكومة عدليسو جوركيس كغالب نغض جنو ليه قفك جوركيس يظلمكيس عدليس كغالب نغض نار بوليه marka xadiidka iyo xadiidka hore oo dee marka aynu ka hadlaynay oo inaan maaragtay loo kaalmaynaynin markuu ibnu xajar ka hadlayay wuxuu leeyahay laa yalzamu min kawnihi laa yucaanu bisababi طalabihi an laa yaxsula minhu اlcadlu idaa waliya ka laazimayso haddii layihi loo kaalmayn maayo طalabka sababtiisa inaanu cadaaladi ka xasilaynin qofka hadduu meesha qabto aynkaasu ku tawjiiya waxaa kale noqon kartaa buu leeyahay dalabka halkan in looga jeedo qasad uun qofka u qasda qadaha muslimiinta xaggii horena lahaa loo kaalmayn maayana tawliyadii iyo xukunka inuu qabto uu doonaya inay tahay laakiin waxba way iyadana kala gurin xadiidkan sanadkiisa isaguusu waa daciifba si daciif abi daawud ayuu ku sugan yahay marka imaarada aad baa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu saxaabada rag badan uga reebay oo abidar oo kale waa gulaa yaa rasuul alaa tastacmiluni miyaadan madax iga dhigayn oo xil ii dhiibaynin qaala innaka daciifun daciif baad to arrintaa kama bixi karti wainnahaa amaanatun wa amaanu aduguna ka bixi kari maysid yuu rasuulku yidhi abudar wainnahaa yowma alqiyaama khizyun wa nadaama maalinta qiyaamana waxa weeyaan waa nadaamo qoomamo iyo iyo hoog iyo ba'wi qofkii waa dhibaata kaga imanaysa ilaa man akhadahaa bixaqiha buuli qofka markaa xaqeedii maaragtay ku qaada mooyaane waadda aladii calayhi fiiha xilkiisa haraana ka soo baxa markaa dee way kala tegaysaa meesha imaaradii hadii hala wada laga cararo laga fogaado markaa dee xilkii yaa qabanayay noqonaysaa imaa macnaa saa loo jeeday waxaa loo jeedaa wilaayada ninkii ka bixi karaya ee xilka ummadda u qaban karaya ummadda wax badan u qaban karaya waa laazim oo laga doonaya bal culamadu waxay leeyihin haddiiba ay caynowdo oo cid kalooga fiican meeshaanay jirin waa laga soo reebay istinay gelinayaanoo qofkay ku caynowday xilkan inuu qabto waxa weeye laazim bay noqonaysaa bay leeyihin a'immadu marka waxa weeyaan imaamu nawowi markuu masalada ka hadlayay wuxuu leeyahay si fiican buu kala qaaday fii saxiix muslim sharxiisa wa haadaa aslun cadiimun fi ijtinaabi alwilaayati walaa siyamaa liman kaana fiihi dacfun wuxuu yidhi asla waxaa asalkan waa asal la yaqaano macruuf oo cadiima in madaxtinimada laga fogaado gaar ahaan qofkaan tamar lahayn qofkaan awoodda lahayn macnaa waxa wey qofka aan cadaaladna samayn karaynin muslimkana dulminaya wixii loo dhiibana cunaya aan iska ilaalin karayn waa daciifkaas mar haddii aadan waxaan iska ilaalin karayn mar haddii aadan cadaalad samayn karayn daciif baata marka wayna qofkii daciifka ahaa waynu ka dheeraadaa wa huwa fii xaqi man dakhala fiiha bigayri ahliya iyo qofki isagoo aan ehel u ahayn oo aqoonteedii lahay galay oo kale in laga dheeraada waa asl cadiima oo weliba wuxuu yidhi walam yacdil aan cadaaladna samaynayn fainahu yandamu calaa maa farata minhu idaa juuziya bilkhizy yowma alqiyaama qofkaasi maalinta qiyaamo qoomayn doona waa qofkaa isagoo aan aqoon u lahayn cilmigeedii lahayn galay amase cadaalad aan ku samayn karaynin oo markaa daciifkaa qofkaasi waxa weeye qofka qoomaynaya maalinta qiyaame wa amaa man kaana ahlan wa cadala fiiha fa ajruhu cadiimu qofka laakiin ehelka u ah oo cadaaladna ku samayn karaya faajruhu cadiimun kamaa tadaaharat bihi alakhbaar si axaadiida ku timid oo waxaa rasuul ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu aleyh sabcatun yudiluhum allahu fii dilih yowma laa dila ilaa diluh toddobada ilaahay hadhkiisa maalinta qiyaamo u hadhinayo waxaa ka mida imaamun caadil ninkaa madaxda ah ee cadaaladda samaynaya ninkaas waxa weye markaa aad buu qiimo weyn ilahay agta ulay waxaa kaloo rasuulku ina almuqsiiina calaa manaabira min nuur dadka cadaaladda wax ku xukumaya ee cadliga wax ku wada ee ummaddii ku toosiya shareecada kuwaas waxa weeyaan manaabir nuura bay maalinta qiyaamo tuban yihin la soo taagaya yani cadliga wanaag ay sameeyeen marka macnahu saas u kala tegaya haddii uu qofkaas yahay qof dee sharcigii iyo ummaddii wax wanaagsan ku waxaynaya oo ku toosinaya oo caadila qofkaas waxa weye ajir weyn buu helaya maamulka halkaa waayo waayo wuxuu yidhi fain caadala can ilaa xaqi laslax ilaa gayrihi liajli qaraabatin baynahumaa fain cadala hadduu iisho can ilaxaqi kii u xaq ah xaqa u lahaa hadduu ka leexdo ee alaslaxi ugu habboonaa ilaa hayri kayrkii hadduu u iisho liajli qaraabatin baynahumaa qaraabo dhexdooda daraaddeedna ugu iisho ow walaa'a cataaqatin xorayn walaheed darteed ugu iisho aw sadaaqatin saaxiibtinimo darteed ugu iisho kii axaqaha intuu ka yimaado ee kaa saaxiibkiisa u soo iisho aw muwaafaqatin fii beledin waafaqitaan beled uu waafaqo isku degaan yihiin dartii ugu soo iisho aw madhabin madhaba ay isku yihiin daraaddeed ugu soo iisho axaqii uga yimaado aw ariiqatin isku ariiqa ay yihiin daraaddeed ugu soo iisho aw jinsin waa isku jinsi daraaddeed ugu soo iisho kal carabiyati weeye jinsigaasi waa carab bay isku yihiin waalfarisiyati faris bay isla yihiin waturkiyati turki bay isla yihiin waaruumiyati ruumiya ayay isla yihiin aw masala rishwatin laaluush daraaddib u soo iishado kii axaqaa uga soo iishay laaluushkaasoo yaakuduha uu qaadanayo min isaga uu ka qaadanayo kaa la siinayo oo min maalin xoora ah aw mase manfacatin manfacaa aw mase hayra dalika arrimaha kayrkood buu u soo iishay oo min asbaabi asbaabun ah aw lidaqanin ama xiqdi iyo xaasidnimo daraaddeed fii qalbii qalbigiisa ku suganoo caala xaqi kii u xaqalaha uu xaasidayo oo aanu jegada u ogolayn darteed buu uga soo iishay aw cadaawatin colaad baynahumaa dhexooda ku sugan dartood buu uga soo iishay intaasoo dhan faqad khaana allaha warasuulahu khaana allaha alla ayuu khiyaameeyey wa rasuulahu rasuulkiisa ayuu khiyaameeyey waalmu'miniina mu'miniinta ayuu khiyaameeyey wuxuu halkana ka warramayaa ilay laba nin baa meeshii shagadii ay ku yimi axaqii waa la garanaya waa kanoo waa joogaa mid kale u dhiibay oo meeshan looga habboon yahay sababtu ugu dhiibay say doontoy noqon kartaa waxay noqon kartaa qaraabanimo ka dhexayso kan baa u dhow aslixi waa shisheeye ka kalena waa qaraabo ar adigu yalkadaa soo gal meesha adagaynu baadeer hayne ko ama walaaca taaqa oo ninkan hadda meesha hawlaha kala qaybinayaaba markii hore buu addoon ahaa oo waa la xoreeyey hadda waa xor waaba kii xoreeyey ka shaqada soo doonay war walaa qaraabaynu ahayn adiga waagii xoreeya soo gal meesha walaaca taaqale hadda wax jiraan waaga hore jiri jirta ama sadaaqiya saaxiibtinimo saaxiibkii iyo nin kale uga habboon meesha ayaa yimi saaxiibkiiba hormariyey ama waa isku beledoo mandiqad bay ka wada wada joogaano waa isku degaan de qabiilkii waa soo gelaya qulis waaba isku reer ama waa isku degaan yaa kaal reerba ha noqdeene midna waa isku degaan ninka jagada mudan ee mudankae xaqa ulihina waa gobol kale kaasuu kii gobolkiisaa soo dhawaystay ama waa isku madhab ama waa isku ariiqo jamaaca iyo waxbay isku yihiin ama waxa weeye waa isku jinsi oo meeshii dee jegada islaamka ummado dhan baa ka shaqaynaya oo waa isla carab midna waa farisi labaduba waa muslim de intaasoo jinsiyadoo muslima shaqadii soo doonanaya ama waxa weeye laalush buu ka qaatadoo kii jagada lahaa ee axaqa u ahaa ee mudanayeyna isagu wuxuu ku kalsoon yahay dee shaqadii inuu isagu leeyahay alla wixii aqoontiis ku kalsoon yahay kana jeebku ciyaaray oo lacagtiibu soo daadiyey waxoogaa is jeebka ku riti amase daqni iyo xasad baaba ku jiro oo ninkan axaqa ah buu isleeyahy ninkan haddii aad jagadan u qabto adaaba ku barakicin oo adaaba kugu soo socdaa ninkani khatar weeye isu kusoo dhoweyn darteed buu uga riixay ama colaad horey bay isu liqeen oo isu qabsadeen oo waxbay horey isu cuneen ninkan oo isu jiidheen maantan jaaniska ale lama imanaysid waabuu ka riixay colaad ka dhexaysa daraaddeed waxaasoo dhan haddii sababaha mid ka mid a iyo kayrkeedba haddii ninkii jagada lahaa uu uga riixo qofkaasi khaana allahu ilaahay buu khiyaamiyey rasuulkiisi buu khiyaamiyey wa dakala wuxuu soo galay fii maa nuhiya canhu waxyaabihii layska nahiyey fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa layskaga reebay buu soo galay alla uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu allaha wاrasuula watakunuu amaanaatikum waantum taclamuun yaa ayuha aladiina dadka aamanuu muminiinta ahaadow laa takunuu allaha alla subxaanahu wa tacala ha khiyaamaynina wrasuula rasuulka khiyaamaynina watakunuu amaanaatikum walaa takunuu amaanaatikum amaanaadkiinana ha khiyaamaynina tanaa ka mida marka wa antum walaxaal antum idinkuna taclamuuna ogtiin arta